waxaa meesha imanaya akhbaartii halkan wuxuu uga jeedaa waa markanay dee akhbaartii baa la qaybin mursal iyo musad baa loo qaybin kii la aqbalayo wixii lagu aqbalayay iyo wixii lagu diidaya la sheegaya marka taas oo kale maxay iyadana halkan looga hadlaya liannaha dariiqun akhbaartu waxay dariiq u tahay khaasatan waa akhbaartu waxay ku ansaxaysa iyo waxaanay ku ansaxayn ilaa macrifati ma dakarna wixii aanu soo sheegnay min alaqwaali walafcaal aqwaashii rasuulka iyo afcaashiisiya dee kan qaadan karnayn daliishanin iyo kaynaan daliishanahayn waxaan ku kala saaraynay waa akhbaarta waxyaalaha lagu kala saaro suma alkalaam fi lijmac marka intaa la dhameeyo qur-aanki iyo xadiidkiiyo wixii ku xidhnaa maxaa meeshii imanaya ijmaacii liannaha waayo ijmaac liannahu ijmaacu habata waa sugnaadayo kownu maanshihiisa daliilan inuu daliil yahay bikhitaab illaahi caza wajal ilahay dee qur-aankiibaa inoo caddaynayo ijmaaca ummaddu inaan la khilaafayna uu daliil yahay wa khitaabi rasuuli sala allahu calay wasalam axaadiidii rasuulkuna laa tajtamicu ummatii calaa dalaala iyo kuwii lamidka aha ayuu inoogu sugnaaday inuu daliil yahay ijmaacu wacanhuma iyaga xaggoodii in caqadu guntamayaayo dee ijmaacu mustanad buu u baahan yahay wuxuu ictimaadsado ijmaacu iskama yimaado meeshii waxbaa jira culimadu markan ay ijmaacayaan ay dee waxan ay daliishanayaan ee ijmaacooda isu keena ra'yigoodii mideeyey markaa mustanad la-aan ma guntamayee xaggooda waa ama qur'aan ama xadiid xaggii ayuu kala guntamaya sma alkalaam fi lqiyaasi qiyaaska hadalkiisii baa meeshii iman liannahu habata kownahu daliilan inuu daliiliyey way ku sugnaatay ama uu sugnaaday inuu daliiliyey bima dakartu min aladilla waa qur'aanka iyo xadiidka iyo ijmaaciya umuuraha ayaa qiyaasku markuu maxalkiisa la gaadheen wax kale oo ka horeeya aanu jirin inuu daliiliya inoo caddaynaya wa ilayha adiladaa hore ayuunbaaniyo sanidu inay qiyaasku waa shay faraca oo asal xukum uu lahaa la haleeshiinayo asalkiibaa daliil leh asalku daliil kaluu lahaa marka iyaga xaggoodun buu ictimaadsanaya uma nadkuru waxaan sheegaynaa xukma alashyaa fi lasl bal asalka hore iyo markaan sharci iman ashyaada maxaa xukumkoodu yahay maxaan taa u sheegaynaa lianna almujtahida ruuxii mujtahidkaa inamaa yabsacu ilayhi asalkaa wuxuu xaggiisa magan gelayaa weeye uu xaggiisa u kacayaa cinda cadami hadi ladila ficilkan eega yabsacu de waxaa la arkaa ficilkan agteena aada ugu mashhuurkii fazaca yafsacu fazaca argagax oo kale iyo naxdintii oo kale waa macno sax uu kuma yimaado laakiin isagu dee kaasi waa ficilkaa toos buu markaas ama min iyo waxbaa ka dambaysa laakiin haddii la idhaha fazica ilayhi macnihiisu waxa wey wa waa laja-a ilayhi wastakata isagu magan galay weeye oo haddii la idhaha mafsac almafsac waa meesha la magan galo waxa haddaba haddii la idhaha bal matalan wuxuu ninkii mujtahidkaha markuu waayo qur'aan buu waayo xadiid buu waaye ijmaac buu waaye qiyaas buu waaye adiladii ka horreysu waaye markaas masalena way ku timi marka muxuu u baahanayaa oo xaggiisa u kacayaa waa istisxaabkii iyo xukumkii asalka cinda cadami hadi ladila uma nadkuru fiti alcaalim ninkii caalimka fatwadiisaa sheegi doonaa wa sifat almufti walmusafti kuwaasna waan sheegi doonaa liannahu waa fitya alcaalim ba markaas inamaa yasiru dariiqa lilxukm wuxuu futyadaasi ama ijtihaadka ninka caalimka ay dariiq xukumka ay u noqonaysaa bacda alcilmi bima dakarnaa marka umuuraha hore lasoo sheega dabadeed waayo isagiibaa dee shuruudda inuu waxa weeyaan buuxiye ay noqoto waxaa macrifo u leeya markuu heerkaa gaadho ijtihaad xaddii gaadho umuurahaasoo dhan aqoon sare uu yeesho ayuu dadkii caamad ahaa qowlkiisi u noqonaya dee marka ay weydiiyaan u jawaabo daliil ay ictimaadsadaan uma nadkuru lijtihaada waxaan sheegi doonaa ijtihaadkii iyo qaybihiisi iyo wamaa yatacallaqu bihi in sha allahu tacala allah subxana wa tacala aclam kalaamka ayay horreysiiyaan oy fanniganna qeyb ka midaba ah ama mawaadicdiisa horreysiiyaana sababtuna waxa weeye ilaahay subxaana wa tacaala khitaabkiisan sayaw kaba cabiraan ama kitaabkan ilaahay iyo rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh sunnihiisuba waxay ku yimaadeen luqadan carbeed kalaamkan carbeed bay kuba yimaadeen iyo qaybihiisiina waa laga wada helaya marka fahamkii iyaga la fahmi lahaa garashada la garan lahaa ayaa waxaabay ku xidhan tahayba dee fahamkii iyo garashadii la garanayay kalaamkii carbeed taasaa deeta waxay keentay si dee dadkii ama waxa weeyaanba ay ugu xasisho ama shaqsigii labada khitaab ama kitaabka ilaah iyo sunnihiisa dee fahamkoodii iyo wixii ay keenayeen in luqadii uu ruuxu aqoon iyo macrifo u yeesho haddii kale la-aantood lamaba fahmayo marka waana arrinka waxaan ay culimada usuulku mabaaxif ku tacalluqsan cilmiga kalaamka carbeed oo dee funuun kala leh oo ama luqa leh ama naxwo iyo waxyaalahaas baabkeedii bay ahayd halkan yani dee ha ishaareen oo waxoogaa uun ha ka taataabteene laakiin inay waxyaalo kaba mida kuba soo arooriyaan ay kana dhigaanba abwaabta matalan marka la eego cilmigan usulfiqiga abwaabtiisa mid ka mida ay kaba dhigaan waana taa imika waxaa halkan aynu bal matalan uguba bilaabayno ay ugubana bilaabaan ee halkanna uguba sheegeen wuxuu markaa yihi mualifku raximah llahu tacaala jamiicu maa yatalafad yutalafadu bihi weli jamiicu maa kii dhammaantii yutalafadu bihi lagu dhawaaqayo ee lagu hadlayo min alkalaami hadal ah darbaani laba qaybood weeye oo markaa waxaan laguba dhawaaqayo ama hadalkan guud ahaan dee lagu hadlayaa laba ayuu horta si guud iyo taqsiim guud u kala baxaa buu yihi muhmalun wa mustacmalun mid isagu muhmaloo la ihmaaliyey oo dee wax alla wuxuu dee macno uu leeyahay ama uu inoo faa-iideynayaa oon dhawaaqa ahayni aanay jirin iyo ku la isticmaalo oo isaga loo dejiyey inuu wax faa-iideeyo ama ifaado loo dejiyay soo hadhow inuu markaa kuba tacriifin doono labadaas horta u kala baxaya ujeeddadu kalaamkan ama aan maqlayno dee labadaasunbuu noqon ka mustacmalka ah waana kan dee laynoo sii qayb qaybin doono ee dee isagu loo dejiyey marka hore loolaba yimaado inuu wax faa-iideeyo ama macno leh weeye iyo mid isagu aan loo dejin ifaado ama aan macno iyo dalaalo uu leeyo on dhawaaqan lagu dhawaaqayo xuruuftaas iyo xaasun aan ahayn ba aan lahayn ba oon dee inta aan ahayn isagu aan lahayn falmuhmalu muhmalku maa lam yuudac maa kii weeye lam yuudac aan loo dejin lilifaadati ifaade inuu wax faa-iideeyo aan loo dejin kale wax mihaalo halkan inoogu dhigtay maba jirto sharaxiisana amhilada uu soo qaato xuruuftan hijaayiga ayaaba kaba mid ah oo haddaan idhaa alif iyo ba iyo ta oo kale dee dalaalo ay leeyihiin oo kale on dhawaaqan iyo bal matalan alif haddaan idhaa dalaaladiisii sawdkiisunbuu noqon ba dalaaladeedna sawdkeedunbay noqon dhawaaqaa lagu dhawaaqayo ba-daasunbaabay noqon kuwa kalena waa taasun oo wax markaa dalaalo ay halkan leeyihiin iyo ifaado inay wax faa-iideeyaan oo loo dejiyo loola yimaadaa maba jirto dee xaggan kale markaa ruux bilaabanayo ama ilmo yarba wax loo bilaabayo afkii xuruuftan lagu bilaabayaana waa hadhow si markay deexoyna kalaamkii xuruuftan buu ka koobnaanayaani ay bal hadhow taa ugu garto un weeyaane laakiin markaan alif nidhaahno wax intaa dhaafsan oon dhawaaqa ahayn iyo in markaa sawdkaas ahayn oo faa-iido kaloo loo dejiyay maba jirto dee barhkoodna waxay iyaga ka dhigaan waana sida kole jamculjawaamica matnigiisana uu mithaalka kan muhmalka ugaba dhigto ay usoo qaataan kuwana san sharaxii kusoo aragnay waraqaadka oo kale fawsaan oo kale dee waa qolooyin kale say iyagu kaba dhigaan ay muhmalka mithaal ugaba dhigaan iminka days haddaan idhaa laftigii zayd ismi caramuu ahaa dee waa kaasoo waxna waa faa-iideynayay oo macnuhu dee waaba tan tasmiyadan iyo tamyiiskan buu inoo faa-iideynayay haddii isagun xuruuftii aan isweydaarino oon xaggii dambe kaga nimaadno on days nidhaahno dee wax waa lafdi muhmala wax macnuu leeyihi wax ifaado halkan kuba sugani ma jirto mid waa kaas marka dee taasna haddii alfaadaha caynkaasna qolooyinka luqadu haba cadeyno waa muhmal haba yidhaaheene imika halkan maqsuudkeena iyo wax lasii kala qaadqaado ma laha kaasi walmustacmalu mustacmalkuna kan la isticmaalayo ama mustacmalkiina maa kii weeye wadica loo dejiyey lilifaadati faa-ideyn uu wax faa-iideeyo oo inuu wax faa-iideeyo kii loo dejiyey kaasna waxaa lagu magacaabaa mustacmal wadalika darbaani haddana balkaa ifaadada loo dejiyey ee uu yihi waa mustacmal laba nooc buu noqon laba qaybood axaduhumaa labadaa darbi mid ahaani maa wax weeye ama ku weeye laa yufiidu aan faa-iideynahayn macnan macno aan faa-iideynahayn fii mawdica lahu waxaan loo dejiyey waxaan isaga lafdigan loo dejiyey macno dee ayaa wasfi uu ku sifoobay oo laydhaa magacan lafdigan markaa la idlaaqayo macno uu lahaayoo loogu idlaaqo loogu magacaabay ka aan faa-iideynahayn baa mid ka hore yahay wahiy alqaabu asmaadii calaamta ahaydba weeye alqaabtii weeye wadalika ka zaydin wacamrin wama ashbaha wixii shabahaye qeybta koowaad wuxuu ka dhigay in ka aan isagu faa-iideynahayn oo maqalkaa la maqlay aan laga faa-iideysanayn macno ku sugan waxaan loo dejiyey macno ku sugan mithaalkiina wuxuu kaba dhigayba asmaadii oo bal matalan asmaadan aynu iyo magacyadeenan imaka aynu leenahay ruux kastaaba leeyahay macaani kol dee ku sugan ciddan kolba magacan loo bixinayo ama wasfi ku sugan ciddan magacan loo bixinayo ay markaa marka magacan la maqlo wasfigaas aan ka faa-iideysanaynaa taasi ma jirto ee laakiin wuxunbaa calam looga dhigay iyo calaamo ciddii kolba lagu magacaabayay maxaa dee waa si isaga iyo dee qeyrkii loo kala sooco marka ruuxan magacan loo bixiyo bal si isagii dee ciddii kale looga sooco oo wax isaga lagu garanayo dadkii kale lagaga soocayo taasuun uu noqdo ayaa bal matalan dee ujeeddadu ahayd saa daraaddeed bay dhacdaa ruux inta magac loo bixiyo haddii la doono in laga bedelo magac kale laguba magacaabo in waxaana dhacda kol dee oo dhacdaysoo iskaba badan bal haddii dee macno ay gaaro loogu talagalay inay faa-iideyso wasfi ku sugan waxaan loo dejiyey ma jirtee ruux magac loo bixinayo haddaan magacaasi dalaaladiisii aan eegno uu isagu keenaye lafti ahaanba u keenayey ciddan lagu magacaabay ee loo bixiyey dee aan dalaaladaasi lagaba helaynin bal didkeeda ay kuba sugan tahay haddii bal matalan aan lafdiga magaca nuur oo kale oon isticmaalaan soo qaadano nuurna dalaalo uu lahaa iftiin iyo dhalaal iyo taas oo kale oo ruux dee aada u madooba magacii loo bixiyo kale magacani wuxuu keenaya iyo ciddan loo lagu magacaabay dee waxaan kaba helaynaa waabay kala duwan yihiin oo kale marka waxaa jirta magacyadan buu leeyahay looma dejin inay macno ruuxan ku sugan oo dee markaa keenayna in magacan loo bixiyo taas loguma talagelina maynooma faa-iideynayso ee waxay faa-iideynaysan waa tamyiiskaas ee kan iyo keyrkii lagu kala soocayo bal taasna waa qeybo waa xagga magacyada waxyaalaha ku sugan oo wuxuu leeyahi un imaka haddii la yidhaaho ruuxan dee imaka magacan cumar iyo cali iyo taas wax macno ay leeyihiin oo kan laga helay ciddan magacan loo bixiye laga helo kuba sugan oo cidda kale magac kale lagu magacaabayna aan ku sugnayn taasi ma jirto inooma faa-iideynaysa taa ee waa tamyiiskaasun calamun bay u tahay cala lmusama bihi waa qeyb iyo wamaa ashbaha waa alqaabti wathani ka labaad oo darbiga labaad maa yufiidu wax faa-iideynaya weeye macnan macna faa-iideynaya fii ma wadica lahu waxaan loo dejiyey oo waxaan matalan lafdigan ama lafinde waxa weeyaan tan loo dejiyey ee lagu idala marka waxaan macno dee ciddan lagu idlaaqayo kolba ama waxaan loo dejiyey ayaa macno ku sugan baynu ka faa-iideysanayna o inoo faa-iideynaya iyo ligayri fi mawdica lahu waxaan loo dejiyey waligayri keyrkiiba ayuu macno ayuu faa-iideynayaa wadalika halaathatu ashyaa waaba saddex qayboodkaasna ismun wa ficlun wa xarfun calaa maa qasama ahlu naxw say dee u qeybiyeen qolooyinka naxwada u ehelkiihi waaba saddexdan qaybood ee ismi haddaan eegno iyo ficil haddaan eegno iyo xarafku dee kollay macaani baa jirta bal xarafka markay noqoto wax kale ama saan ama wax kale dhexdii ha kaba muuqanayeene laakiin macaani aan ka qaadanayno oo ay noo faa-iideynayaan oo wixii loo dejiyey keyrkiiba bal matalan dee aynoogaba sugan oon kaba faa-iideysananaa jirtaan falismu waana tan tacriifkii dee si ehla naxwo kale shaarixuna wuxuu sharaxiisa ama sheekhu sharaxa uu ku sheegaa kitaabkan ama kitaabkaa sharxu lumac la ydhaha dhab ahaan waa kitaab kaloo iska baar socdon kitaabkan oo ka yar waasacsanune in culimadii hore dee luqada u ehelka ahayd ee mutaqadimiinta ahayd calaamaad un mooyaan lagu kala sooco mooye wax tacriifa oo ay u dejiyeen aanu jirin oo raggii hore mutaqadimiinta ah ee qolooyinkan luqada wehelka ahaa markay ficilka sheegayaanna calaamaadkii dee lagu garanayay ee isaga ka kale lagaga soocaya ama kuwa kale unbay sheegayeen isim marka ay tahayna calaamaadkan ka soocaya ficilkii iyo xarafkiia lagaga garanaya ayuunbay sheegayeen xarafkina saas oo kale laakiin tacriif ay ku tacriifinayeen ismiga sakan inoo soo socday may jirin laakiin beryihii dambe oo kuwoodii dambe ayaa waxay dee bal iyagoo calaamaadkaasna aan kaba tegin oo sheegayeyna waa calaamaad ismigii leeyahay ama ficilkii leeyahay ama xarafkiiba la odhanayo oba calaamadaa calaamadaanba ha laba idhaahay iyadoo taasi jirtoonay kaba tegin ayaa waxay la yimaadeen de inay ficilka sidiisa ay u tacriifiyaan ama ismigana ay sidiisa u tacriifiyaan waana tacriifka inoo soo socda ee raggoodii hore iyagoo calaamaadkaasunbay kutubtoodii ku sheegayeen ku kaaftoomayeen ee tacriifkan markii hore de ma ahayn waa markii dambe dee aadna wax loosii dabdiyey aimadu ama culimadii luqadani ama naxwadii waxaa tacriifkii laba yimaadeen marka wuxu uhi falismu ismigii kullu kelimatin kelimo dhammaanteed weeye ama kelimo kastoo dallat tusaysoo tilmaamaysa oo ina tusi calaa macnan macne fii nafsiha nafteeda ku sugan waa macno iyada nafteeda ku sugan tilmaam oo mujaradin ka dharla macnahaasi can zamanin maksuusin macnaa aan la xidhiidhsan zaman asminada kaba mida ama mid tegay ha noqdo ama mid jooga haba noqdo ama mid dambe haba noqdo waayo waxa ficilka ka soocayo ficilku isba waa kelimo dee macno fii nafsiha ku sugan inoo tilmaamaysa o inoo faa'iideynayse laakiin dalaaladeedii baa kollay zaman uu qeyb ka yahay zaman baa qeyb ficilkii ka noqonaya ismigu se zamankiibuu mujarad ka yahay oo wax zaman ah oo dee bal maalan uu waxa weeyaan la socdou la xidhiidhsaday baan jirin kaas waa ism wadalika karajuli wlfarasi wlximaari wagayri dalika se rajulkii og alfaras alximaar iyo waxyaalihii lamidkaa dee asmaad ahaa eeg imaka halkii hore zayd iyo cumar iyo cali iyo wuxuu ina soo yidhi wax dee macno ah oo waxaan markaa kolba loo dejiyo cidan lagu magacaabayo ku sugan oon ka faa'iidaysanna ma ay faa'iideynaysaa ma jirto rajul iyo mar-ayana waa macno ayay waxaan kolba loo dejiyey ku suganoo inoo faa'iideynaysaa jirta ayaa halkan inoogu sugan waxa kale ina kuwaasi dee laqab magac loo bixiyo ruuxanoo haddii la doono waa laga tegi karaa waa tan imaka dee jabuuti oo kale ruuxu magaciisii hore lagu yaqaani mooye magac kale ayaabu qaadanaya kii unbaa haddana calaamo u oo qeyrkii ka soocaya oo lagu soocaya ee macnahani wasfi dee mee macno meesha jiro ciddan kolba loo dejiyo ku sugan oo keentay in magaca loo bixiya taasi ma jirto waa waxaa calamka ee tamiis loogaba dhigay amaa imaka halkan rajul lafdigan markan maqalo dee macno ka faa'idaysana waa rujuuladan waa ninnimadan dee taas haweeney oo kale haddii la yidhaaho macno aan meesha ka aan ka faa'iidaysan oo lafdigani faa'iidaynayaa jirta ximaar marka la yidhaho kale dee xayawaankan macruufka lafdigan oo wasfi markaa ama macno kelimadan aan ka qaadanayno oon ka helaynaa jirta haddaba laakiin taasna qeyb kama aha zaman iyo waqti ismi baa kaa lagu magacaaba walficlu kullu kalimatin waa kelimo kastoo dalla tilmaamaysa tusaysa oo inoo faa'iideynba calaa macnan macne fii nafsiha iyada ku sugan macno iyada kuba sugan aan ka faa'iidaysanayno laakiin macnahaasi halkii mujaradin can zamaan can zamaan maqsuus tii hore uu soo yidhi ismigii muqtarinin la xidhiidhsaday bizamanin kollay zaman qeyb kaba yahay zaman baa qeyb ka ah ka qowlika daraba oo daraba eeg macnahan ku sugan waa garaacitaankii waa macno lafdigan ku sugan markaas ficilkan macnihiina bal maalan marka hadday darbi imika ay tahay garaacid uun zaman qeyb kama aha waa macnihii mastarka ahaa laakiin markaan idhaahno darabo oo kale u garaacay dee waana waqtigaa aada hadlayso waqti ka horeeyay unbaa garaacani dhacay zaman baa dalaaladii oo waxayna wada tusaysaa macnihii darbiga ahaa iyo waqti oo waqtigeeda macnahaasi dhacay yadribuna waa saasoo kale oo macnihii darbiga ahaa iyo iyadana zamankan ah dee waxaa waqtigaaba joogaba ee xaalka ah wa qaama yaquum iyo wamaa ashbaha wixii shabahayay oo bal maalan macnihii iyo zaman wada socday lafdigan dalaaladiisa ficilkii noqonaya balkaasna waa ficilkii walxarfu ma laa yadulu calaa macnan fii nafsih waa ma wixii laa yadulu aan tilmaamahayn calaa macnan macno fii nafsihi naftiisa ku sugan oo hadduu keligii yahay oo imaka min ama fii ama ila aan idhaahno keligiiyo wax la socdaa jirin wax kaluu raacsanyay jirin dee wax dalaala wax macnuu markaa inoo faa'iideynayaa taasi ma jirto laakiin wayadulu wuxuu tilmaamayaa ina tusaya calaa macnan macne fii gayri gayrkii ku suganoo dee bal fiidii aan wax alla waxa macno oo ay keligeed leedii aanu jirin marka la yidhaha filmasjidi oo kale macno darfiya inoo soo baxaya darfiyadiibaa inoo soo baxaysa cala lbeyti oo kale ama cala sadxina dee korayntan iyo sarayntan macnahan kelimadan kale markay raacday bay macno lafdigii aan ka helay aynaan haddii almasjid keliya iyo albeyt keliya macnaaan inoogu sugnayn baa xarafkan galay uu soo kordhiyey oo uu markaa kelimadan kusoo kordhiyey balkaasna waa xarafkii wadalika mithl min wailaa wacan wacala iyo waashbaahi dalika kollay xagga hoose kowda uu qabtay wuxuu leeyahay ba badan iyuu dhiganayo laba mala kitaab oo laba nusqo oo makhduudo ahaayo far ah kuwii dee qoraalkii caadiga ahaa ee kitaabka ay kasoo madbaceeyeen oy u laabmeen marka midna rabsi waxay uga dhigeen hamsadii a bay uga dhigeen midna ba bay uga dhigeen ramsi marka makhduudada ay ramsiga uga dhigeen xagga horena way kusoo sifeeyeenbe ay makhduudada ay ramsiga uga dhigeen ba ayaa waxaa halkan ashbaha bedelkeeda taalay wa amthaalihi waa madkuurkan min iyo ilaa iyo can iyo calaa ah wixii lamidkahaye xuruuftii kalaa dee xuruuftii kale ina xuruuftii intaa kumuu dhammaynay waanase kutubtan kale ama mutuuntan kale ee maanta madbacaysan waxa weeyaan dee ayaga horta khaasatan tadaaru caalam lkutub iyo tadaaru lkutub alcilmiya labadaba ta ku sugan weeye waana dee makhduudadaas ay ramsigan siiyeen sii ku sugnayd maadaama makhduudadan ada ay ramsigan siiyeen bay cibaaraday taale dee kollayna in wamaa ashbaha dalika la yidhahyo may halkan la socoto iyo in alif lagu kordhiyo wa ashbaahi dalika lala yidhaaho waa madkuurkaas wixii shabahayay oo jamcu shabaha taas mooyaane laakiin waa ashbaha dalika oo keliya ee kollay hadalkii kuma hagaagayo bal waxaan leenahay waa kan dee noobaba dhigtay nusqadii kalen wax kasoo naqlin lahayn si wixii ku yaalay macnuhuna waa inoo cad yahayo waa xuruuftii kale un dhammaantood macnahaasaa ka dhexeeya arrintan aan leeyahay culimadii hore dee uu lahaaba shiraazi culimadii hore luqawiyiintu ama nuxaadu iyagu tacriifkan may dejine waxay ku kaaftoomiyiin calaamaad waa wixii xataa ajrubigaan kuba arkaynay oo dee ficil ismiga waxa lagu gartaa dee kasre iyo alif iyo laam gala iyo xarfuljar oo gala iyo dee balamaatsan ama barhkood dee isnaadkii ama idaafadii iyo waxyaalo saasa ay odhanayeen ficilkiina siin iyo qad iyo waxbaa gasha oo gala ayaa lagu gartaa waa taasay markii hore arintoodu ahayd markan dambe ay lafdi ahaan tacriifiyeen kelime ahaanna ama lafdi ahaan ismigiiyo ficilkii ay tacriifiyeen waa tacriifkan aan hayno waana dee tacriif dabdisan bal taasi waa mid wa aqalu kalaamin haddaba hadalka ugu yar oo mufiidin wax faa-iideeya dee hadalkan ifaade loo dejiyey haddaba waa wixii hadalku isaga imanaya weeye imaka halkan hadal mufiidi wuxuu isaga yimaado waxa ugu yari ma buniya min ismayni way laba ismi wixii laga bineeye la isaga geeyo buniyadu waa halkan kuwa kale dee tarakaba iyo ay kaba cabirayeen wixii isaga yimaada ee la isaga geeyo laba ismi ayaa hadal mufiida u yar ka qowlika zaydun qaa'imun waa laba ismi wa camrun akhuuka waa mubtadiya khabar iyadna waa laba ismi aw amase ma buniya wixii lagala bineeye ee laga bineeyo la isaga geeyo min ismin wa ficlin ism iyo ficli ka qowlika kharaja zaydun wa yaquumu camrun labadooduba ismi iyo ficil baa meeshii inoo taala amaa maa buniya bal haddaba ujeedadu waxa weeyaan hadal wuxuu isaga yimaado hadal weliba mufiidan wax ka faa'iidaysano intaasa ugu yar waxaasa la isaga geeya amaa maa buniya wixii laga biney la buneeyey la isaga geeyey min ficlayni laba ficil oo hadday israacaan imaka kharaja kharaja oo kale ama qaama kharaja oo kale labadan mithaale inoo yaala hadday israacaan oo kale oo min xarfayni ama laba xaraf sa min ilaa oo kale ay israacaan aw min xarfin wasmin sa xaraf iyo ismi oo kale ay israacaan oo dee xaraf keliya iyo ismi baa israacay aw xarfin wa ficlin amase waxaa la bineeyey oo laga bineeyo la isaga geeyey xaraf iyo ficil falaa yufiidu kaasi kalaam mufiida ma noqonayo ma faa'iideynayo wax oo kalaam mufiida ma noqon ilaa an yuqadara in la qadaro fiihi isaga fiigiisa shay un shay mima dakarnahu in meeshay dee ficil iyo ismiga ama ismiyo ismi oo kale iyo waxyaalaha la qadaro iyaguna qeyb ka noqdaan un mooyaane wax faa-iido oo inoo yeelanayaa ma jirto wadalika ka qawlika ya zaydu oo tan wuxuu uga wadaa waa wixii la qadarayay wax kuwaa hore kaba mid ah taasna inoo faa-ideynayo macnaha ujeedadu ictiraad baa iman kara hadalkiisaa hore waxaa la odhan karaa ya waa xaraf zayduna waa ismi waana hadal mufiid oo wax laga faa-iideystay macno inoo leh markaynu lagu hadlo dee waana kanoo ismi iyo xarafunbaagu isaga yimi miyaan hadalkaa hore ee ay ahayd waxa ugu yar ee kalaam la ysaga geeyo mufiidi waa ama laba ismi ama ismiyo ficil halkan ictiraad miyaanu ku iman taas hadalkaa hore hadal dee markaa meeshii dee naqdi ku yimaado aanu noqonayno tii bay jawaab tahay oo dee wuxuu leeyahay xarafkan iyo ismigan keliya uun meesha waxa faa-iidada keenay ee macna hadalkan u yeelay ma aha ee meesha waxbaa qadaran oo ficil baa meeshii jira oo fa ina macnaahu cibaaradan ah yaa zaydun macnaheedu ama lafdigaa macnihiisu ya-du waxay bedel amaan ay joogtaa meel ficil bay joogtaaye macnuhu wuxuu noqonayaa adcuu zaydan zayd baan u yeedhayaa ama unaadi zaydan taas baa deeta waxay noqotay inuu kalaam mufiida noqdo ee iyadoon waxba aanay qadarnayn xarafkani maqaam ficil oo kale aanu joogin aynu markaa kuba bedelo oo xaraf iyo ismi una ama xaraf iyo ficiluna ama laba ficilo dee damiir ay xambaarsan yihiinna markaa aanay jirin damiir meesha mustatiro ay xambaarsan yihiin oo kalaamkii inooga dhiga waxaan qadarana waa wax lagu dhawaaqun buu laba mid ya aan idhaahno sidaasuu wax ku faa-iideeyay oo intaasun hadal mufiida ma noqonayaan bal halkaa waxaan kaga baxnay waa kalaamka qaybay bal kiisii mufiidka iyo kaaan mufiidka balkaa mufiidka intuu u kala baxo iyo waxyaalaha hadal uu mufiidi isaga yimaado ama la ysaga keeno wixii ugu yaraa intaasu inoogu sheegay welina mubaaxithii kalaamkun baan kuba jirnaa oo kale casharka saaku kaasunbuu noqon iyo weliba kaka dambeeyaaba oo markaa weli mabaaxithii dee ku tacalluqsaneyd kalaamka baabulqowli fi lxaqiiqati walmajaazi qowlkii lagu qowlayay xaqiiqada iyo majaaska macnaa xaqiiqadii iyo majaaskiibuu baabkeedii yahay taas ee isagaana inoo tacriifin doono horena waa tii aynu usoo aragno intii kitaaban soo aragnayba horena way inooguba sugnayd oo imaka kitaabkun baan eegaynaa waxaa inoogu suganayn walkalaamu lmufiidu kalaamka faa-iidada leh ee wax faa-iideynaya yanqasimu wuxuu u qeybsamayaa ilaa xaqiiqatin wa majaazin xaqiiqe iyo majaaz oo wuxuu u kala baxa haddana taqsiim kale xaqiiqo dee hadalka ta u badanba iyo majaaz isaguna luqada carabeed laga helayo oo kuba sugan waqad waradat illugatu biljamiici luqadu way soo aroortay oo dhammaan dhammaanta wuxuu wadaa xaqiiqadii iyo majaazkiiba oo luqadii carabeed asaaliibteedii ay kuba imanaysay waxaa kaba mida dee majaazi waa ka mid xaqiiqana waaba ta asalkee badan oo ka mid weeye wanasala bihi lqur-aanu qur-aankuna waa kusoo dego dee kol hadduu qur-aanku uu ku yimi luqadii carbeed majaaridii hadalkeed iyo asaaliibtii kalaamka carbeedna xaqiiqo iyo majaazba uu kulansaday kalaamkii qur-aankuna uu ku yimi taas isagana majaaskii waan ka helaynaa saa xaqiiqa baan uga helayno oo qur-aankuna waa kuba yimi bal taas buuri sirkashi baa kitaabkiisan albaxru lmuxiid laydhaa waana kitaab usuulah oo dee albaxru lmuxiid kitaab tafsiir oo macruufaa jira abuxayaan tafsiirkiisa isna madbuuca ah kani waa kitaab cilmigan usuulkaoo waasicoo weyno dabco lix mujalad lagu madbaceeyey oo khaasatan dabcadii kitaabkii hore kuweyd lagu madbaceeyey alfaadeed saa si fiican loo dabdiye wax tacliiqadeen yaroo muqadimaad iyo yaanay la socon oo doctor ashqari qoloyn ay markaas taxqiiqiisa lahaayeen waa lafdiga ee taxqiiq waa macnihiisi wuxuu yahay lafdigiiba sheekhu uu kuba dejiyay bal sidiisii in kitaabkii uu kuba yimaado in laysku dayo ama lalaba yimaado iyo nin kale oo doctor ah oo isna afar mujalad ku madbaciyay labadaba jiraan waa kitaab adigu waasacan leynoo kutubtan marka la eego ummatul kutub marka la eego xaggan usuulka ah oo lix mujaladoo matni uun ahoo dee waa kitaab aada u weyn waxba sidaas tacliiq la soo hadee lix mujalad noqde ayaa wuxuu ku yidhi halkan markuu ka hadlayay tan qur-aanka oo kale ujeeddada aan leenahay majaaz qur-aankuu dhacay waxa weeye waa wixii lagu yaqaanay luqada carbeed asaaliibteeda sadee maka jidaaran yuriidu an yanqada yowsa lilqaryati umuuraha caynkaase qur-aan bal maalan inoogaba imanaya taas ayaa ujeedadu tahaye ma aha waa carabti dee iyada waana asaaliib hadalka quruxna u keenaysay bal dhadhan iyo macaan iyo dowq fiicanna uba keenaysay ee looma jeedo majaaskan baciidkaa ee nimankan asxaabu lahwaa ay isticmaaleen waayo waxyaalaha aada u badan ee dadka ahwaadu asxaabul ahwa ay isticmaaleen oo umuuro badan oo xaqaa'iq oo sugan oo qur-aankii iyo diintii nooguba sugan ay intay majaas ku rogeen inkireenba meesha oo dee iyo qolooyinkan sifaatka ilaahay subxaanah watacaalaba inkiro oo kale iyaguna sifaatkii soo arooray oo dhan ay dee majaas iyo macno kale kaba dhigan taa looma jeedo bal taasi waa waxyaalaha keena bal maalan iyagu keenay dee fasaad weyn uu kaba yimi oo taasi arrinkuna maaha buu yidhaahaa isagoo hadal waxoogaayo waday oo codayrkiina markaa inta dhexe wax kaga soo naqliyay marka la leeyahay majaas baa jira wax keenaya maaha xaqaa'iqdii haabitada ahayd in la awilo oo iyadoo dee tukad ama majaaskaa la qabsanayo waa majaas la leeyahay oo dee siday qolooyin markaas ay uga awileen ay ka dhigeen wax majaaza unoon xaqiiqo ahayn oo kale qowlkii jira yowma naqul lijanaba alim talaati wataqulu hal min maziid ay idhaaheen dee waaba jamaad oo ma hadashe hadalkani maha saasee macnaha looga jeeda qaalataa atayna daa'iciina samadiyo dhulku ay yidhaaheen oo kale ay macno kale iyo majaasiya ka dhigan umuruhu taas maaha ee waa waxyaalahan asaaliibtii luqada carabeed kusoo noqnoqonaye taxsiin kalaam iyo dee alfaadaha mustacdabkayda luqadooda ahay taas ba horta ujeedadu tahay laakiin luqadii kol hadduu ku jiro qur-aankiina waa jira ee khilaafka meesha jirana kolley weliba isagoo si fiican ay usoo talkiisiyeen qolooyinkii tasiirkii kitaabkii inoogu dambeeyey lahaa waynu soo aragnay safxada ay marka hore aqwaashii culimada ee saddexda ahayd ama aqwaashii meesha jirta saddexa ahayd majaas ma jira luqada ma jira y ma jiro oo de abu isxaaq lisfiraniina bay kasoo naqleen inkirayay walow taas uu yidhaaha shawkani taasi waxay tilmaamaysaa iyo dhawaaq dheer ku dhawaaqaysaa dee jahliga luqada kaba haysta oo kale iyo dee barhkoodna ay qur-aanka inkireen iyo dee taas iyo dee kuway u badnaayeen oo ah inuu dee jiro laakiin kaa asxaab ta'wiil albaciid ay laba yimaadeen kaa ka loo jeeda aanu ahayn intaba aan soo aragnay marka sheekhu wuxu uhi wa min annaasi dadka waxaa kaba mid ah man ankara ku inkiray almajaaza majaaska waa hubuut almajaaz ama inuu majaasba dhacay fi luqati luqada waana taa abu isxaaqi ay kaba soo naqliyeen ee de hadalkaa shawkaane imakaan soo naqlinaya wa qaala bnu daa-uuda ina daa-uud wuxuu yidhi qolooyinkan kolley miisada dee dabcigan wax tacliiqoo weyn oo kitaabka ay matigiisii ay u yeesheen ma jirto iyo umuuro ama sharxe laakiin wixii ismiyana way tarjamaynayaan tarjamo kooban axaadiida inoo soo aroortayna way takhriijinayaan oo kollay taasi dee ruuxii kitaabkan ama aqriya ama dhegeysa waqti dheer oo kaquu ka qaadan lahaa xadiidka tatabuciisu ayaa u marxayaba oo dee taas bal markaa waxaa tarjamadan ujeeda waa ta halkaas hoosan inoogaba sugan oo wuxuu uhi wa maxamed ibnu daawuud abu bakrin faqiihun adiibun shaacirun waa intaba laysu raaciya wahu bnu daawuud daahiri waa imaamkan macruufka ee daahiriyada imaamkoodee dee waxa weeyaan daa-uud ibnu cali ibni khalaf ayuu inankiisii yahay kunyadiisana abu bakrin baa la ydhaah khalafa abaahu fii xalaqati markii abihii dhintay ayuu xalqadiisii fadhiistay isagoo weyneynba oo halkii xalqadiisii isagoo dee sheekh kaba noqday aabihiibuu halkaa ku bedelay wkana yunaadiru abاlcabaas ibna surajin waa sheekha shaaficiyati fi waqtihi laakiin way inoo iman doontaa in sha allahu tacala tarjamadiisoo kitaabkay kuba iman doontaa iyadoon saa usii dheerayn min kutubihi zahra waa kitaab xaggan ashcaarta iyo adabkiiyo waxyaalahaasa wlusul ila macrifat usul wayri dalik lakiin waxaa bal igu watay aan hadalka u yar qabanaya qaala safadiyu canhu alimamu ibn اlimami min adkiyaai اlcaalami twufiya maqtula bibaqdad sanada kada oo nin imaamana wa ahaa ina imaamna wa ahaa aabihii waa kaas in kollay isagoo saddex iyo afartan jir u dhintay waana si dee dahabiya ay adkiya ulcaalam aada dadkii maskaxda badan iyo fahmada khaariqa la siiyey ayuu kaba mid ahaa cibaaradiisa baa adigu yar joojisay ah tuufiya maqtuula bibaqdaada sanata laba boqol iyo toddobiyo sagaashan qolana nina way isaga tiiriyeen safadii la yidhaaho kolley waa nin macruufo kitaab uu leeyahay taraajimto alwafi bilwafayaat la yidhaho kitaab waasica bal waana dee kollay mudatay malaha in loo laabmo si inay cibaaradiisa sideedii usoo naqliyeen iyo inay cibaarada iyagu ay macna kusoo naqliyeen ama iyar astureen un ee waxaan leenahay ninkan ciidimay dirin halkan uu leeyahy waa la dera ninkuna waa ninka macruufka ee caalamka ahaa siyara calaam nawalaa aabihii dabadii unbuu tarjamo kuleeyahy way isku xigaan labadoo tarjamo cibarka dahabi bidaayaha oo ibnu kathiir leeyahy shadaraatu dahabi iyo keyrkoodba waxa weeyaan waa leeyihi tarjama ayuu ku leeyahy dee kitaabkan uu tilmaamayba caadi buu baqdaad ugu dhintay sidiisuu u dhintay oo cid dishay ma jirto laakiin arrin baa jirta walibana shay aada u qariib oo mustaqrab oo dee cibaaradan qortay halkan lam yaqtulu axadun wainama qatalahu lhawa kama fi lcibari wagayri ninkan wuxuu u dhintay cishqi ayaa dilay oo taasuu u dhintay waa nin saas ahaa heerkaa joogay saddex afartan jirna waa ku dhintay laakiin waxa uu u dhintay kollay taasba weliba arrinta aada u mustaqrabkiya la yaab kaliyo walow aanay dee waxyaala ka dhicin waxaan dee imika taas nidhaahno intaasu mooyaane aanay wax kale ka dhicin xubbigiisu bal nin buu ahaa oo muu ahayn in taasi ruux dumar iyo waxyaala muu ahayn de kutubta tarjamadana dhammaan qisada iyo say tahay iyo ninka magaciisiyo way kuma sugan tahay bal wala nafaqayn jireen bal markaa cishqi shaksi weliba rajula ayay dhibashadiisu ahayde laakiin cibaarada muqta waxaan ka shakisayn safadii uu tad isticmaalay oo kale wafiyatulcayadna tarjamu ku leeyahay oo waayo waana la heli karaa kitaabka wax loo laabmi kara in iyagu san yidhaaheen laakiin la qatligiisu arrinkaa qariibka ayuu ahaa ibnu da-uud wuxuu yihi dee sheekha abulcabaasna in badan bay munaadaroon jireen masaladana way ku munaadaroodeen oo dee dood dheer oo koley dood dhexda mari jiray labadoodii laysa fi lqur'aani majaazun qur-aanka wax majaazoo ku sugani maba jirto wahada khada-un qowlkaasna waa qowl khada ayuu leeyahay majaaz qur-aankii waa jiraa liqowlihi tacaala waana usluub asaariibtii luqada carabeed kaba mide luqadu kuba iman jirto qur-aankii kuba yimi ilahay qowlkiisii baaba dee taas uba dariira jidaaran yuriidu an yanqada waa waxay heleen jidaar doonaya waa intani yuriidudan doonaya inuu dhaco marka sheekhu muxuu yihi wanaxnu naclamu waxaan ognahay daruuratan daruuro ahaan waxaa loo garanayaa ana aljidaara laa iraadata lahu macnaa waa iilanaya wey jidaarku inaanu lahayn iraado iyo doonidoo la yidhahdo dee isagiibaa doonaya inuu dhaco oo kale macnu waa macnaha majaaziga kollay qorooyinka qur-aanka inkiray inuu majaaz ku sugaya mar haddee ibnu taymiyana kollay qowlkii weeye meelahan oo isagu waa in hadal uu lahaana oo kitaabuliimaan uu ku lahaana waa ti aan kitaabkii hore kuma soo aragnay ragga mucaasiriinta ahna qolooyinka dee iyagu weliba kitaab yaroo madbuucuu leeyahayba kitaabkiisa tafsiirkiisana meelaha uu ku yimaado dhan waa soo qaadaa bal markaas uu soo qaadaayo waa sheekhan adwaaulbayaanka tafsiirkan aada u qayimkaa leh ama shanqiidi ee haatan dee afartan iyo sanadoodun sii mootanaa ama weliba afartankiinama buuxin baan filaya ayaa isaguna laakiin halkan oo kale markuu qabanayo dee kale wuxuu bu yidhaha tani waa usluub asaaliibta luqada carabeed kaba mida dee mana aha jawaab muqnico sax dee majaaska waa runa waa usluub asaaliibta luqada carabeed kaba mida marka haddaan nidhaahno waa majaaz oon maga de ku magacoonayo haddaan magaca iska diidno oon nidhaahno waa luqada carabeed asaaliibteeday kaba mid tahay oo ashcaariga soo qaatay yuriidu rumxu sadra abi bara-in oo kale majaaska oo hadalkii moxamed ibnu da-uud ba uu inoo soo naqliyo oo uu yidhi luqada majaasi waa ku jiraaye laakiin qur-aanka uu isagoo anfiyay ama inkirayn majaas kuba sugan yahay sheekhuna koley labadaba waa sugaya say dee intooda badan ay luqada iyo qur-aankaba inuu kuba sugan yahay oo kala duu luqadii carbeed kaba mid yahay oo asaaliibteedii kaba mid yahay qur-aankuna luqadii carbeed uu kuba yimi dee qur-aankiina waa ku jira kol haddii luqadii uu kuba jiro de umuurata iyada markaa daliilu ama loo daliishadayna waa inoo sheegaya ama kuwaasaan ku joogsanay markii bilowgii marka qowlka ah laysa fi lqur'aani majaazun buu yihi wahada khada-un qowlkaasi waa qowl khada ah waliqowlihi tacaala ilaahay qowlkiisii ayaana uba daliila uu yihi in khada-nimadiisa weeye qowlkaasi inuu khada yahay jidaaran yuriidu an yanqada macnaa waxay heleen oo nebi muuse iyo khadir ay heleen oo qaryadii ay kuba arkeen jidaaran jidaar jidaarka jidaarkaasoo yuriidu doonaya an yanqada inuu dhaco doonaya ama uu dumo marka wuxuu leeyahay de halkan ayaaba inoo sugaysa in qur-aanka majaaz ku sugan yahayoo si ugu sigawaata wanaxnu inagu naclamu waxaan ognahay daruurata macnaa ama daruuratan daruuro ahaan dee waa wax dee go-aan oon shag iyo dee yaqiin iyo hubaal baan kuwa ognahay ana aljidaara jidaarku laa iraadata lahu iraada inaanay u sugnaan macnaa iraadada iyo doonitaanku waa wax nool sifadii weeye jidaarkuna ma noolo waa shayga jamaadka ah marka weeshii halkan dee macno majaaza ku sugan ama sa inoo keeni doonaba dee isticaaro ahaan baa kuba sugan oo ah in dhowidii uu u dhowaaday jidaarkani inuu dhaco ayaa waxaa laguba shabahay dee iraadadan sifaadka kuwan iyagu nool uun sifaadkooda ah markaas baa lafdigii dee mushabahu bihigu lahaa saynoon u tegi doono mushabahii laba siiyayoo dee markaa doonitaankii kol haddii gidaar lagu sifeeyey gidaarkuna aanu iraado lahayn macno majaasiya meeshii jiraan wa qaala allahu tacaala ilaahay waxaa kaluu yidhi was'ali ilqaryata waa qisadii yuusuf ilmo markaa yacquub ay aabahood ku lahaayeen bal weydii qaryadii qaryaduna waa alabniya almujtamica waa dee dhiskan iyo aqaladan urursan ee meel kuba sugan baa qaryo lagu magacaaba marka wuxuu uhi sheekhu wanaxnu inaguna naclamu waxaan ognahay daruurata ana alqaryata ama daruuratan daruuro ahaan waxaan kuba ognahay iyo yaqiin ahaan iyo go-naan ana alqaryata qaryadu laa tukhaadabu inaan lala hadlin ama aan lala hadlahaynba macnaa waxa wax la weydiiyaa oo la yidhaah waxweydii kdee maalan wax fahmaya ama caqlila ama aqoon le ayaa wax la weydiiyaa ee waxaan caqli iyo cilmi iyo waxba lahaynba wax lama weydiiyo marka macnuhu markaa muxuu noqonayaa buu leeyahay kol haddii dee daruura ahaanta aan ku ognahay fadalla calaa anahu majaasun kani inuu majaas yahay taasi tilmaamaysa awuu inoo soo celin doonaa markuu majaaska iyo qaybihiisa ka hadlaya labadaba waa inoo soo celin doonaa haddii aan la yidhaaho imika wuxuu uga jeedaa halkan waa dee arrintan uu sheegayo oo ah inuu majaas qur-aanka ku sugan yahay nafyigaa horena uu khada yahay bal sugitaankii oo dee wujuudkuna waa akbar shaahid bay yidhaahno kol haddii qur-aankii laga helayo asaaliibtaasa asaaliibtaasna markan eegno dee waxa weeyaan haddaan majaas lagu xambaarin aanay dhinacan kale dee waxa weeyaan aanay dee noqonayn wax waaqica bal markaa taasi waxay noo tilmaamaysaa buu leeyay in majaas jiro laakiin kollay deesaan soo yar horraysiinay kollay meesha khilaaf waa jiraa khilaafku barhkood waxay inkireenba majaasba inuu jiro laakiin haddana waxaa la arkaa khilaafkaasi inuu iska lafdi noq lafdi noqdo oo waxay leeyihin hadalkii unbaa dee wax isaga qariino lagu fahmayo iyo macnihiisu ku caddaanaya iyo waxaan qariino u baahnayn si macnihiisu u caddaado ama loo fahmo u qaybsamaya mid kastaana waa xaqiiqa uun dee markaa kii aan qariino iyo waxyaalaha xagga fahamkii ama caddaanshihiisii u baahnaana waa kay qolooyin kale majaaskaba cabireenoo waa xaggii tasmiyadii uun waana sayde abu isxaaq lisfiraniyin ama qowlkoodu yahay kollay ibnu taymiyana meela xoogeeyo qolooyina waa kuwan qur-aanka inkiraya kollay raggaas adawada aad u siyaaseeya alaftaadu kuga leeyahay oo madbuuca kitaabkiisan tafsiirkaana meelaha uu kuba yimaadee dee qolooyinka kale ay sheegteen inuu majaaz yahayba uu ku joogsadaa waa ka hadlaa isagoo kaba jawaabaya san horeba usoo sheegay waxaa ka mid ah shanqiidi ama abua-ulbayaan imaamkan leh ayaa kaba mid ah halkan oo kale kollay laba tawjiih buu la yimaadaa tawjiih haddii taas la eego warun dee majaaz ahaan markaa laguma xambaarayo oo wuxuu leeyahay inagu iyoynaan fahminba ilaahay baa yidhiba dee jidaarkani waa doonayay inagu iyoynaan fahminba sida ilaahayba uu yidhi wain min shayin ilaa yusabixu bixamdi walaakin laa tafqahuuna tasbiixahum wuu tasbiixsanayaa wax kastaaba ee laakiin idinkuna tasbiixda maba fahmaysaan tasbiixdiisunba idinku aydaan fahmeen ama say tasbiixda uba dhacayso waa iraado ilaahay kuba og yahay inaga iyoynaan garaninba markaasuu soo qaataaba dee iyadna aayadii kale qur-aanka ayda ilaahay inoogu sheegay dhagxaanta inay kaba mid yihiinba wax dhaadhacayo oo ilaahay subxaanah watacaala khashadii ee halkay kuba sugnaayeen kaba dhaadhacayo oo kale iyo bal umuuro ayuu soo qaatay uu leeyahay inagu yaynaan dareemin yaynaan fahmin be waa wax jira iraadadana way jirtaa marka taa haddii la yidhaha macna majaas way kaba baxaysaa tawjiih labaad uu soo naqliyey wuxuu leeyahay waa usluub asaaliibta luqada carabeed kaba mid ah oo almuqaaraba walmaylu ila shay dhawi wax lagu dhow yahay iyo shay loo iilanayo ayaa carabi iraado ku idlaaqdaa ashcaarulcarabeed buu soo arooriyaa e bal marka taa la yidhaaho in haddaan nidhaahno waa usluub asaaliibtii luqadii carbeed iyo haddaan nidhaahno waa majaaz oo dee asaaliibtii luqadii carbeed ka mid ah kollay waa hadalka naftiisii uno kollay waxay la tihi dee taasi jawaab ma noqonayso iyaguba in ama magacii aan ku magacawno ama usluub aan kuwa magacawne e bal mathalan in noocan oo kale dee lagu idlaaqayo usluub luqadii carbeed kaa mid yahay kollay waa haddaan taaka hore la odhan waa wax iskaba imanaya calaa kulli xaalin bal kollay dee intooda badan majaaska sugitaankiisi bay dhahan kollay kalaamta ka yaro wuu inoo soo celin doonaa fa ama alxaqiiqatu xaqiiqadu fa hiya alaslu fi lugati xagga luqada iyadaa ta asalkaa ah waayo majaaska waa wax mar dambe naqlin kuibu yimi asalkii hore lafdigan loo dejiyey laga naqliyo macnahan kale majaaska loo soo naqliyey laakiin macnaha marka horeba dee luqadu ay kuba sugantahay ku timi ama waxaan loo dejiyey waa xaqiiqadii markaa iyada asala wa xadduhaa tacriifkeeda ama xaddeeduna kulu lafdin istucmila fi ma wudica lahu min gayri naqlin waa kulu lafdin lafdi kasta oo istucmila loo isticmaalay fi ma wudica lahu wixii loo dejiyey ugu horeyn loo dejiyey min gayri naqlin naqli la-aan iyadoon macnihii loo dejiyey aan laga naqlin oon macno kale loo naqlin wixii loo dejiyey markii hore oo lafdiga loo isticmaalayo xaqiiqa la odhanaya oo dee waa shaygaa sugan ee sidiisii kuba sugan taasi waa tacriifba waqiila waxaa la yidhi ma stucmila fi ma stulixa cala takhadubi bihi wey ma lafdigii weeye ama cibaaradii istucmila loo isticmaalay fii ma stulixa wixii laysku waafaqay ee laysku afgartay cala takhaadub bihi ku hadal isagii lagu hadlo oo dee waxa weeyaan laysku markaas taa layskuba waafaqay lafdiga loo isticmaalo ayaa xaqiiqa la yidhaa cibaarada hore ah kulu lafdin istucmila fi ma wudica lahu min gayri naqlin kutub horena waa inoo horreysiya tacriifyadani waxay markaa keenaysaa wixii dee luqada marka horeba loo dejiyey lafdiga loo isticmaalaya inuu xaqiiqo yahay wixii ku yimaada naqli ee lafdiga sidii markii hore loo dejiyey laga naqliyo ama curfi ahaan ha looga naqliyo ama sharci ahaan ha looga naqliyo ama macnahan dee majaaz ahaan ha looga naqliye tacriifkaa hore majaas bay wada noqonayaan oo xaqiiqadan sharciyada ah iyo tii curfiyada ahaydoo iyo dee majaaskii intiiba naqli baa ku sugan waxa markii hore lafdigan loo dejiyey ayaa laga naqliyey marka tacriifkaa hore haddaan qaadano xaqiiqo kelimin baa jiraysa waa xaqiiqada luqawiyada ah wixii kalena dee majaaskaas bay noqon ama sharci ha keena naqligaa ama curfi ha keeno ama dee usluubka asaaliibta luqada carabeed kaba mid ahee badnaa kalaamkoodaba waxaan loo naqliya haba noqdo taasi waa tacriifka hore ama tacriifkan dambe wuxuu kaga duwan yahay kaa hore cibaaradan ah mastucmila wixii loo isticmaalay fii ma stulixa caleyh alistilax cala shayna waa itifaaqa wax laysku waafaqo oo dee ciduuna isku waafaqdo wax inay waxu isticmaalaan haddaba wixii adigu lagu heshiiyey ama la yskula afkartay cala takhaadub bihi in lagu hadlo wixii loo isticmaalay kaas baa xaqiiqo ah oo macnihii hore uu ka yar waasacsananayaayo dee bal mathalan takhaadubkana waxaa looga jeedaa kolba jamaacadan ku hadlaysa waxaan jamaacadan adeegsanaysa ee isticmaalaysa wixii waxaan iyagu ay dee isku waafaqeen in loo isticmaalo xaqiiqo weeye marka alfaadahan kala duwan ee luqada macno ku lahaa laakiin sharcigana macno ki ka ziyaadsan ama ka duwan ku yeeshay tacriifkan dambe xaqiiqay noqonayaan waana xaqiiqo sharciyan wixii curfi isticmaalkii ama halabadii keenay ee macnihii horeba ama layskaba iloobay ama uu yaraadee macnahani u qaalib noqday wuxuu xaggaa taasi kaba timina ay curfiga tahay waana tay xaqiiqa curfiya kaba cabiraan tan xaqiiqay noqonaysa oo markaa xaqiiqadii baa saddex u qaybsami xaqiiqa luqawiya iyo xaqiiqa curfiya xaqiiqa sharciya tacriifkan dambe kaa hore se xaqiiqadii luqawiga ahayd unbay noqonaysay bal taas wey marka wuxu ui sheekhu raximah llahu tacaala waqad yakunu inuu usugnaadaa la arkaa lilxaqiiqati xaqiiqadii majaazun majaaz uu usugnaado wadalika kalbaxri waqad laa yakunu lahu majaazun bal haddaan mihaalada horteedaan haddee mihaalka aan kaba sii boodoon cibaarada tan inaanu majaaz xaqiiqadii u sugnaana ama lafdigii aanu u sugnaana way dhacdaan wuxuu halkan sheekhu mithaalka oon arki doona inoogu sheegaya xaqiiqadu iyadaa hadalka badan iyadaa asalka ah dee waxaan xasilin karna maaha majaazku waa waxaan lafdiga wixii markii hore loo dejiyeyba keenay in laga naqliyo wax dambeo loo naqliyay loo isticmaalayo marka kol haddii arrinku taa yahay cibaaraadkan ama alfaadihii dee waa wada xaqiiqo horta marka hore dee qeybtaas wixii aan naqli ahayn ee asalkiisii hore loo isticmaalaya haddaba kaasi alfaado intay xaqiiqo yihiin majaaz lanina way ku jiraan ama dee luqadii carbeed alfaado xaqiiqadii uun mooye macno kaleba aan loo isticmaalin oon laga naqlina sidii markii hore loo dejiye loo isticmaalayaana way jiraan oo markaa maaha macnuhu in lafdi kastoo xaqiiqihii majaaz yeelanayo wax majaaz lihina waa jiraan oo lafdiga isagoo xaqiiqadiisii le macno kale oo loo isticmaalo majaazina lihina waa jiraa dee in badan oo asalkii hore loo dejiyey un loo isticmaalayo oo macno kaloo loo naqliyeyba aanu jirin oo xaqiiqa oon majaaz lahayna waa jira tiibuu markaa inoo cadayn mithaalna waa inoo sheegi marka wuxuu yihi sheekhu raximahullah kalbaxri wadalika kalbaxri lafdigan albaxriba weeye xaqiiqatun lafdigani xaqiiqa wuxuu ku yahay fi lmaai lmujtamici lkathiiri biyaha dee badda waa biyaha badan ghaziirka ee dee urursan ayaa luqada albaxru la yidhaahaa taasuu xaqiiqo ku yahay kaasi waa macnihii asalka ahaa ee loo dejiyey wa majaazun lafdigan albaxri majaazna weeye oo dee waa macno naqli ahaan loo isticmaalay fi lfarasi ljawaadi faraskii fiicnaa ee orodka badan lahaa en daalitaan saasa aan lahayn iyo wrajuli ninkii alcaalimi caalimkaha marka wuxuu leeyahay albaxr lafdigii xaqiiqada ahayd waa badda waa biyaha badan ee dee taas ilaahay khalqay meeshaa kuba urursan laakiin maxaa aan luqadii ka helaynaa iyadoo faraska fiican lagu magacaabay albaxr waxaa loogu magacaabina kollay dee macno tashbiih waa jiraayo marka aanu mid joogsanaya ama daalaya ahayna socodkiisu had iyo goor aanu kalaba go' lahayn iyo orodkiisu ayay baxri odhan jireen waxaaba saxiixayn noogu sugan iyadoo habeen qaylo iyo dhawaaq malaa madiina dee dhul cabsina waqtigaas waqtiyadii dagaaladii baaba jire la maqlay meel dhawaaq laga maqlay oo loo qaatay dee wax keena ama colaad un keena ayaa dadkii markay tooseen ee xaggii ballaysidhi soo hubsada rasuulka ilaahi isagoon salawaat ullaahi wasalaamu caleyh cidba sugin ayuu faras aanu kooraysana ayuu fuulay oo uu lahaa abu dalxa lahaa dadku uu horreeyey dadkii iyaguna bal eegayay mastarkii sawdka ayuu ka hor yimi markaasaa wuxuu yihi lan turaacu markaasaa muxuu yihi isagoo faraskii ka hadlaya in wajadnaahu la baxran saxiixan weeye macnaa faraskan waxaanu helay oo waa dee bad inuu yahay marka maxay tahay waa macnaha majaazka ujeedadu faras kaas dee rasuulka ilaahay meeshiibuu ku tegay kaga soo noqday faras fiican orod badan leh inuu yahay taasba weeye oo xaggan kathiiru jaryin ama jarigiisii badnaabuu bax bad kaba dhigay taasoo kale eg waa lafdiga albaxr ee xaqiiqada lahaabaa macnaha loo isticmaalay warajul ilcaalimi ninka caalimka ana ee cilmiga badanna baxri waa la yidhaha tan ibnu cabaas baa alqaabihiisa ay kaba mid tahay albaxr taas kutubta qaarkood waa kuwan culimadu kutubtooda ay alifeen albaxr ama albaxr lmuxiit barhkood haba yidhaaheen kuwa albaxrun se ruyaani oo kale ha kuba daayeen waa dee cilmiga badanee ku sugan ayay kitaabkii magacan uguba magacaabeen bal taasna maxay tahay lafdigii xaqiiqa u yeeshay majaazna waa yeeshay markaa suuradan eeg xukun buu inasiin ama daabid fa idaa warada lafdu lafdigu hadduu soo arooro lafdigaa macno xaqiiqa ana leh macno majaaz ana leh xumila waxaa lagu xambaaraya cala alxaqiiqati xaqiiqada biidlaaqi oo haddii khaasatan dee umuurihii sharcigaan kuba jiraynaa uun kulle kalaam kalena waa taas dee haddii lafti soo arooro macno xaqiiqa a leh macno majaazana leh horta waxaa lagu xambaarayaa xaqiiqada biidlaaqi idlaaqi haddii la idlaaqo idlaaqaysa haddaanay qariina jirin idlaaqaysa ti asalka ahayd baa lagu fasirayaa ee macnaha majaazkaa laguma fasirayo walaa yuxmalu lama xambaarayo oo cala almajaazi majaaz laguma xambaarayo ilaa bidaliilin in daliil loo hayo mooye oo marka waxa weeyaan lafdigaas labada macnoba leh macno xaqiiqiya macno majaaziya hadduu sharcigii uu ku soo arooro xaqiiqadaa lagu xambaarayaa majaaz waxaa loogu fasiri karaa ama loola leexan karaa un waa haddii qariina ama daliil jiro taa wey wuxu uhi waqad laa yakunu lahu majaaz waa hadalkii hore muqaabilkii oo ina wuxuu yihi qad yakunu lilxaqiiqati majaazun waqad laa yakunu lahu lafdigii waxaa u suurtagalaba inaanu usugnaanin majaazun macno majaazaba aanu lahaynba oo sharaxa wuxuu ku mihaaliyo mihaal ugaba dhigay lafdigan alkhubz oo kale iyo alfaras iyo atamr iyo luqada wixii uu ashab ku lahaa mooyaane faraska macno kale looma isticmaalin timirta wax kale looma isticmaalin khubsiga wax kale looma isticmaalin waa macnihiisii un haddaba wuxuu yihi wahuwa akharu luqaati luqaadka kuwa u badanna weeye in dee wixii marka hore loo dejiye ay tahay oo sharaxu kaba cabira dee in la koobo kaasi oo inuu amtilo usoo ama lasoo koobo waaba kaba badan yahay marka maxay noqon kan dambe waa sahlayo ina macno kaleba ma lahayn fa yuxmalu calaa ma wadica lahu halkan lama odhanayo daliil baa looga tegi karaa waayo wax kaloo loo isticmaalay ma jirto ee wixii loo dejin baaba lagu xambaaraya ama almajaazu bal taasi waa xaqiiqadii majaazkii waxbana halkan dee kitaabkii hore ama kuwii hore ayaan kusoo aragnay iyadoo saddexda ay u qeybsan yihiin tacriifkaa hore inoo shamlinayay ee laakiin amhiladiiy wixii halkan noogumaba sugna ee ishaaraad uun mooye wa ama almajaazu majaazku fa xadduhu xaddiisu maa nuqila cama wudica lahu waqalla takhadubu bihi bun waase uu uga yar farqiyo un uga yar soocon xaqiiqadii ma nuqila wixii laga naqliyey weeye cama wixii udica lahu wixii loo dejiyo ujeedadu macnihii markii hore loo dejiyey wixii laga naqliyo ee macno kale markaa loo isticmaalo ayaa majaazka la yidhaha waqalla uu yaraadaa takhadub bihi waayo xaqiiqadiiba asala iyada aada ugaba badan waa taan arkayna alfaado dee weliba aan yaraynoon xaqiiqa mooye macno labaadoo loo isticmaalayba aanu jirin marka wuxuu leeyahay yarin hadalkii lagu wada hadlayana uu yaraado waqad yakunu adigu markaa kutubtii dee kitaabkan ama makhduudaadkiisii bal xagga wasasuu kuba dhiganaya raqamka labaad waqiila ma stucmila fi gayri ma yaqacu bihi takhadubo wa waqiila ma stucmila fi ma stuxila cala takhadub bihi muqaabilkiisii weeye tacriifka hore muqaabilkii waqad yakunu inuu ahaadaa la arkaa dalik waa naqlintan ama dee wixii loo dejiyey waxaan ahayn loo isticmaalaya biziyaadatin ziyaado iyo wa nuqsaanin ziyaado ku sugan oo markaas soo gasho ama xarafba haba noqdo wa nuqsaanin nuqsaan dee kalaamku marka la eego macnihiisii asalkaasi uu keenayay ay wax kaba dhiman yihiin oo meeshii nuqsaani ay jirto wa taqdiimin wa taakhiirin horraysiin iyo dambaysiinoo dee marka la eego kalaamku markuu macnihiisii asalkaa ku sugan yahay usluub iyo siiquu keenayay ama siyaaq buu keenayay siyaaqii baana taqdiim iyo taakhiir ku yimid naqlintan daraaddeed ama macnaha majaaziga taasna inuu noqdaa la arkaa amhiluyn uu inoo keeni doonaa wasticaaratin isticaara inuu noqdo kolley adigu tay dee u kala qaadaan waxa weeye haddii waxaan dee naqlintu uu ku yimi ee macnihii u marka hore loo dejiyey ee loo isticmaali jiray laga naqliyey haddii waxa weeyaan meesha kolley meesha waxaa loo baahanaya maha in hadalkii siduu doono loola isticmaalaye macnaha hore lafdigu lahaa iyo macnahan loo naqlinayo munaasaba kolley ka dhaxaysa iyo mulaabasaba keenaysa ee naqlintan keenaysa waana tay cilaaqada ka cabiraan markii majaaskiiyo xaggan la eegayo caynteeda way kasriyaan lakin markay khusuuma ama jacayl iyo waxaa tay calaaqa yidhaahaan ay caynta fadiya xagga bal markaa waana tay cilaaqada ka cabiraan oo waana waxaan keenaya fahamkii dhib yaraynaya ee macnihii lafdigu lahaa markan dee meeshii sida albaxr oo kale oo biyaha badan ahaa marka faras lagu idlaaqayo cilaqadan ama munaasabadan iyo mulaabasadan labada macne macnaha hore iyo macnahan dambe kaba dhexayso waa xaggan kahirada un imaka kana waa socodkiisa badan orodkiisa badan taasna kahiradii kale ahayd ee caadigeeda biyu ay badnaayeen taas baa horta cilaaqa lagu magacaaba marka cilaaqada labadooda ka dhaxaysa hadday sababteedu ay tahay in macnaha hore iyo macnahan dambe mushaabaha ka dhaxaysa waxay iska shabahayaan jirana waatay isticaarada yidhaahaan haddaanay cilaaqadu mushaabaha ahayn ee ama sida tan ziyaadadan iyo nuqsaantan uu sheegay kulliye iyo juz-iyo xaaliye iyo amka waxyaalaha badan ee kale sababiye musababiye waxyaalaha badan ee kale ay tiriyaana waa nooca ay majaazka mursalkaa kuba magacaabaan bal mathalan amhilu markaa inoo wada keeni doonaa intan uu inoo sheege kaasi waa majaazkii buuri fa ziyaadatu ziyaadadu ka qowlihi caza wajal ilaahay qowlkiisiiba wayo u yihi laysa ka milihi shay-un ilaahay miligii wax ma ahaanin marka wuxuu leeyahay sheekhu walmacna laysa milahu shayan kaafkan baa ziyaado ayuu leeyahay oo waxa macnuhuna uu yahay laysa milahu shay-un ilaahay miligii wax ihima jiro oo dee wax isaga u mumaathila oo u dhigmaya ma jiro taas baa macnuu yahay wlkaafu zaa-idatun kaaftana waa zaa-ido oo wuxuu halkan uu leeyahay kaaftan ziyaadadeeda waxaa loo siyaadiyey calaa sabiili majaaz waxay tan u leeyihiin qolooyinka dee tan macnahan kuga mihaaliya kaaftu macnaheedu iyaduba bimacnaa mithli bay timaadaa waa tan tashbiiha loola yimaado oo haddii bal maalan haddii imaka ruux caalim oo la sheegaya laleeyahay fulanun kalbaxri oo kale kaaftani waa bimacnaa mithli oo kale haddii la yidhaaho kaaftu imakan halkan ziyaado maaha macnaheedii bay leedahay waxaa hadalku noqon lahaaba laysa mithla mithlihi shay-un oo waxa weeye oo laysa shay-un mithla mithli markaa oo ay dada kale raaceen shay isa ilaahay miligii lamidi ma jiro mili la sugaya meesha iman lahay lakin waxa la anfiyaya mil milun baa la anfiyaya arrinkuna taa maaha ilahay wax miliga weli ma laha oo laysa shayun milahu baa macnuu yahay haddaba markaa kaaftan baa adigu taas macnaha majaaziga ama dee majaaz ahaan loo siyaadiyey oo halkan bay taas hatay haddii kale dee waxaa arrinku noqon laha nafyu mil mili ee nafyu mili oo macnuu yahay muu noqdeen taasi waa ziyaadadii oo kaaftii baa maanta kalaamkii halkan bay leeyihiin macnahaasi maka ziyaadadaasba wanuqsaanu nuqsaantu ka qowlihi tacaala was'al ilqaryata walmuraadu ujeedadu ahlulqaryati qaryada dadka ehelkeedii ahaayee deganaa weeye waayo qaryada saa uu marka horeba inoo sheegay alqaryatu laa tukhaadab wax lama weydiiyo cid wax fahmayso kuu jawaabaysaa wax la weydiiyaa markaa meeshii maxaa jira buu leeyahy ziyaada nuqsaan baa jirto faxadafa almudaafa mudaafkii ahaa ahla alqaryati ahli lafdigaas ahaa ayaa la gooyey ama uu gooyey wa aqaama almudaafa ilayhi muqaamahu markaasaa mudaafu ilayhigiiba halkiisii la keenay oo dee markii hore majruur buu ahaaye mansuub waxa kaba dhigay markuu halkan dee meeshii mudaafka uu yimi kelimadan alqarya ay timi ayay halkii markii hore waxa weeye majruur kagaba ahayd bay mansuub noqotay imaka halkana nuqsaan baa kuba sugan macnaa kelimad siyaaqii hadalku markuu asalkiisii ku sugan yahay wuxuu ahaan laaba was'al ahla alqaryati bal qaryadii aanu ku sugnayn inanu dee waxaan waxbay sheegteen aabahoodna wax horaa u horeeyo waa tuhunsanaa bal haddaba dadkii qaryadaa deganaa weydii si aad u ogaatay inaanu run sheegayno iyo inaan been sheegayno taas bay ahayd marka lafdigii ahl baa halkan ka nuqsaansan nuqsaantaasna waa macnahan majaaziga weeye taas imaka inoo dhigtay qolooyin kale waa dalaalo iqtidaa oo taqdiirunbaa meeshii jira taqdiirkana marka wax la qadarayana maaha majaaz baabkeedna waa qolooyinka majaaska inkiraan qur-aanka khaasatan inu dhacay wtaqdiim wtakhiru taqdiimkiiyo taakhiirkuna ka qowlihi tacaala wladii akhraja almarca fajacalahu gusaaan axwa sheekhu muxuu ihi walmuraadu bihi waxa ujeedadu ay tahay akhraja ilaahay soo saaray almarca daaqa soo saaray oo isagu axwa xaal u yahay mid cagaaran oo akhdara oo dee inay qoyan yahay oo weliba axwuna waa shayga bal maalan halkan marka la eego khudradiisa ama cagaarnimadiisa markay aad u ziyaaday dee madowba u iishay oo fajacalahu markaa ka dhigay gusaaan mid burburayo engegan oo jaafiyo engegan oo marka dambana dee jajabayaba faqadama waa horeysiiyey wa akhara waa dambaysiye bal si dee waxa u leeyahay majaaska halkan taqdiim iyo taakhiir buu kaba yime horta laba in wej baa mufasiriinta halkan ugu sugan si aad dee u yar suuraysana ujeedadiisa wejtee macnahan uu sheegayaa sheekhu kuba imanayo macnahan markaa majaas bal ha laguma idlaaqo iyo wej isagu markaa kalaamkaba siisan uu yahay siyaaqiisiina uu ku yimi taqdiim iyo taakhiirtoona aanu kuba sugnayn labada wej baan ishaaraya haddaan kiisa ku horreysiiyo lafdigan axwa oo kale iyo guhaan baa imaka halkan wada yimi macaanida uu axwa ama alxuwa ay u timaado waxaa kaba mida horta khudrada oo kale iyo waxan cagaarnimadiisa markuu wax akhdara weliba khudradiisaasi ama cagaarnimadiisaasi aada u ziyaado tahay oo madowba uu yeelanayo taa waa macno loo isticmaalo marka mufasiriinta qaarkood baa waxay ku tegeen kalaamkan taqdiim iyo taakhiir inuu ku sugan yahay waayo markaan eegno qusaa'an waa wixii isagu engegay weeye de marka dambena markuu muddo engegnaado hadda u caws noqdo marka dambena waa kan iska jajabaya iska burburaya waxaana horeysa haddii aan axwa aan ku fasirno bimacnaa akhbar ku fasirno ama kii bal khudrada badna aan kuba fasirno ee gusaa'an waa marxalo dambe mar dambaa daaqi saa noqonaya ama wixii la daaqaya saa noqonaya ee waxaa ka horeynaysa axwaabaa kaba horeynaysa marka ti haddii la yidhaaho waa hadalkan uu inoo sheegayo sheekhu taqdiimka iyo taakhiirka uu kuba sugan yahay axwaanan laqbada waan xaalaynaynaa bal haddaan saa ku laqbeeya waxaan odhanaya waladii ilaahay macnaa dee rabbiga ismigiisa nasah bay ahayd sifaad ahaan baa la ysugu cadfay ilaahun baa la wada nasahaya alladii ilaahaasoo akhraja soo saaray almarca daaqa soo saaray axwa xaalu yahay mid cagaaran oo akhbara soo saaray dabadeedna fajacalahu ka yeelay bacda alkhudra wey intii uu markii hore akhdarka hadee waa sida nabaad ku naqaanaba akhdarka ahaa ee waqooyana dee lagu intifaacayay ishana uu u fiicnaa dabadeed ka dhigay wasaa'an mid engegan oo yaabis oo hashii marka dambe iyo burburaba noqda taasi imaka waa tawjiiba markaa maxay noqotay taqdiim iyo taakhiir waa jira axwan markaa gusaa'an nacti uma aha waana marka la eego rutba ahaanna waaba kaba horeeya ama dee markan eegna say dee xaaladu noqotiyo tartiib ahaanna waa kaba horeeya taas weeye tan uu leeyahay taqdiim iyo taakhiir bay noqotay oo alaxwa huwa alakhdar lqad aladi yadribu ila sawaadba waa ka isagoo cagaaran cusub ee u iilanaya madow min shidati khudratihim taasi waa mid lakiin tawjiih kala jira aayadda oo de aimo kale ama mufasiriinta kale ay ama mufasiriinta bacdigood ku fasireen de waa laba tawjiho kutubta tafsiirka ama laba macno inooguma sugan oo waa inay axwa sifa ay u tahay qusaaan ay sifa u tahay haddii taa la yidhaaho wax taqdiima iyo wax taakhiir oo meesha aayadda ku sugani ma jirto laqbadiina markaa maxay noqon tafsiirkaa kale waladii akhraja soo saaray almarca fajacalahu ka yeedhay ka dhigay qusaaan dee asalka hore kusaa waxaan daadxo markaa dee intuu buurbuuro engegaba daadkiiyo waxyaalahaasi qaadaan taas haddaba ka dhigay mid engegan oo dee intuu engegay burburay oo kaasoo axwaa madow weeye oo markan dee daaq iyo waxyaalahaasi engego uu jajabo burburo ee uu roobkiiyo waxyaalahaasi ku dabo marka dambe waa madoobaanaya marka axwa waxay sifo ama nacti u noqonaysaa guhaan waana marxalo ka dambaysa oo markii hore waa engegaya ee bimuruuri lwaqti marka uu noqdo hashiim bimuruuri lwaqti ee roobabkiiyo ay helaan wixii bal wixii aan baabi'inba waa dee engi madow buu noqonayaayo axwaa marka axwa waa inay sifo u tahay quthaana bimacnaa ah xagga sawaadkaas ee uga imanaya markuu muddo sii joogay roobkii ay helaan kaba imanaya wixii dee isagoo jajabay oo meelahaas dee noqdeen waxyaalahaasi dee markaa hashiimka jaafiga yaabiska iyada haddii taa la yidhaaho oo axwa sifay quthaan u tahay iyada majaazna ma jiro taqdiim iyo taakhiirna ma jiro bal labada tawjiihaba tafsiirka waa jiraan ama labada macnoba halkan way jiraan ee macnaha hore haddii aan qaadano axwanaan aan xaalo ka dhigno ku fasirno khudradii iyo cagaarnimadii wuxuu akhdar ahaa cusub oo cagaaran oo khudradiisa badan daraaddeed sawaad iyo madow kuma dhawaayna lafdigan madowbaa kollay macnihiisa asalkii yahay xuwadu waxay noqonaysaa in la yidhahdo taqdiim iyo taakhiir waana kaa u jeedasho walisticaaratu isticaaradu ka qowlihi tacaala ilaahay qowlkiisiiba weeye uu yidhi jidaaran yuriidu an yanqada waa ti aan kaba soo baxnay markii hore wawuxuu wuxuu u dariishadayay majaas inuu qur-aanka jiro imikana waa dee anwaacihii iyo qaybihii majaaska ayuu mithaalkii inoogu soo celiyay marka wuxuu ihi fastacaara fiihi halkan wuxuu soo caariyeystay lafdal iraadati iraadada lafdigeedii buu soo caariyeystay hadalka intaasuu ku daayay intaas hadalkan kalea u bilaabmaya waana taan markaa hore sheegno haddii cilaaqada ama munaasabada ka dhexaysa macnaha hore iyo macnaha dambe ay mushaabaha iyo isshabihitaan ay tahay waatay isticaarada kaba cabiraan oo markaa macnuhu wuxuu noqonayaa iraadad imika maylkii iyo qurbigii uu u dhawaaday jidaarkani dhaceed ayaa waxaa lagu shabahay iraadadan ruux nool ama wax nool sifadiiba ah taas ma lagu shabahay oo maxaa halka la iskaga shabahayaana ee doonitaanka wax la doonaya in la sameeyana qurbigii ficilkaa ku sugan maylkiina qurbigii ficilkii unbaa ku sugan suquudkii ficil ayaa dhawidii loo dhawaabaa ku sugan oo macnaha ama jaamicu taasuu noqon dabadeedna waxaa dhacday un lafdigii mushabahu bihigu lahaayo iraado ahaa in dee lagu idlaaqay mushabahii iyadoo dee lafdigu ismiguu ahaaye ismigiina ficilkan yuriidu laga soo ishtiqaaqday isticaaradan dee tasriixiya tabiciyadiisa ay kuba iman jirtay ay ku imanaysay bal markaa taasna waa macnaha mulaaba markay mushaabahatay waa sida markaa eeg nin geesiya lagu idlaaqayo asad oo kale macnaha ka dhexeeya way isshabahayaan oo xaggii shajaacada iyo geesnimadiiba iskaba shabahayaan taasoo kale waa taa isticaaraday dhahaan marka wuxu ui sheekhu raximah llahu tacaala wamaa min majaazin majaaz ma jiro ilaa ou jiro walahu xaqiiqatun xaqiiqa u sugnaatay qad nuqila canha laga soo naqliyeyna xaqiiqada asal asal marka horeba u inoo soo sheegee lianna qad bayanaa waxaan soo cadaynay ana almajaaza majaazku maa nuqila wixii laga soo naqliyey inuu yee laga raray ee laga naqliyey camaa wadica lahu wixii markii hore loo dejiyey wamaa wadica lahu waxa marka hore loo dejiyeyna walxaqiiqati markaa majaaz kastaaba kolley xaqiiquu leeyahy laakiin xaqiiqo kastaasa marka dhaweydba uu inoo soo sharxay majaaz ma laha oo xaqiiqa jiraysa aan wax majaazaba lahayn faslon wayucrafu waa la garanayaayo almajaazu majaazkii min alxaqiiqati xaqiiqadii waxaa laga garanayaa biwujuuhin waa arrin mufiid oo kitaabkii dee kuwii hore waxaan filayaa kumaynaan hagaag ugumaynaan soo arag xataa tasiilkii hagaag ugumaynaan soo arag oo wuxuu leeyahay majaazkii iyo xaqiiqadii haddaad doonaysa inaad kala garato lafdigani ma xaqiiqa mise majaaz aad kala garato awjuh ayaa lagu kala gartaa wujuh wujuhdii qayb buu inoo sheegayaa minha waxaa kaa mid a an yusarixuu culimadii luqada inay caddeeyaan biannahu lafdigani majaazun majaaz inuu yahay oo midhi waxa weeye aan ku garanaynaa waa naqli aan helo oo raggii iyagu lagu kalsoonaa aqoonta aada u sarraysana luqada carbeed u lahaa hadday cibaaro cibaaraadka ka mid a ama lafdi alfaadda ka mid ahaan lafdigani waa lafdi majaaza ee iyagii siqa waa dad lagu kalsoon yahay aqoon sare leh waan ka qaranaynaayoo taa waan ku garanaynaa markaasaa wuxuu yihi waqad bayana way caddeeyeen ahlu luqati dadkii luqada u helkaa khaasatan maha dee dadkii luqada guud ahaan dadkii oo dhan ee luqada ku hadli jiray ee waa culimadii luqada sida asmac iyo amthaashi dalika kaa way caddeeyeen dabacadka kale kitaabka matnigu leeyahay barhkood halkan waxaa kusoo arooray qowlkiisaas waqad bayana ahlu luqati dalika dabadeed wasanafa abu cubaydata kitaab almajaazi fi lqur'ani wabayana jamiica ma fihi min almajaaz intan inaga inooguma sugna bal xataa sharxii walow asmaci iyo abu cubaydiya raggaa uu soo qaaday cibaaradu nafteeda sharax ahaan kumay sugnayn oo wuxuu hadalka la socday ahaa laakiin dabcada daaru marka kutub alcilmiya iyo caalam lkutub labadaba cibaaradu way kusoo arortay matin ahaan bay usoo aroortay waxaa la arkaa nusqooyinkii makhduudaadka ahaa kitaabka barhkood inay kuma sugnayd walow ani qolooyinka kitaabka inoo taxqiijiyay dabcadan aanay tan sheegin eh wuxuu leeyahay abu cubayda waa macmar ibn lmuhana nin la yidhaaho qarnigii labaad raggiisia qarnigii saddexaadna wax yar kaba noolaa kolleyna laba nin baa jiro oo meelaha yimaado isku dabaqoodna abu cubayd baa la yidhaaho waa nin kasii qiimo badan ninkan qasim ibnu salaam oo ariib xadiidka marka la eego qariibkiisana raggii ugu horreeye kitaab dejiyey baabu ah nina waa nin xagga luqada isagu aada u batay kaatay culumta luqada iyo keyrkeedba waa wadaagsaday de waa nin ka mudanna waa ahay abu cubaydta baa la yidhaha macmar ibn lmuhana kitaab buu leeyahay almajaazu fi lqur'aani la yidhaho kole xataa in badan bukhaari markan uu kitaab tafsiir alfaada soo naqlinayo ragga uu kasoo naqliya alfaadaha ay matalan sharaxooda oo kale ama tafsiirkooda ayuu kaba mid yahay almajaaz fi lqur'aan ayuu dejiyayo marka wixii qur'aanka kuga sugnaaya laftiga odhan laha waa majaaz ayuu kitaabka ku cadeeyu le waa nin mutaqadima wa minha taasi bal waa weji oo ujeedada wejigaasi waa inaynu ka helo a'imadii luqada ee lagu kalsoonaa inayna yidhahaan lafdigaasi waa majaaz taas waan ku garanaynaa wa minha waxaa kala mid a an yustacmala in isticmaalo lafdu lafdi loo isticmaalo fi ma wax laa yasbiqu aan u degdegayn ila lfahm ruuxa dihnigiisa iyo fahamkiisa aan u degdegayn cinda samaacihi marka la maqlo lafdiga wadalika qawlihim qowlkoodii fi lbaliid ruuxa fahmada daran ay odhanayaan xumaarum ay taas kuba idlaaqayeen wa ficil ablahi ruuxa aan garaadkiisu dhammayn ama doqonkaba ah taysun tays ay odhanayeenba weyn oo wejka labaadna muxuu kaba dhigay lafdi baad maqlaysaa marka aada maqasho macnaha loo isticmaalayaa macnihii marka lafarka u horeeya ruuxa dihnigiisa kusoo dhacaya ama fahmigiisa maaha macnihii fahamka uusoo degdegaya maaha macno aan kii ahayn baa loo isticmaalay taasna waxay taasi tilmaamaysaa ama ay tahay waxaan ku garanayno lafdigaasi inuu majaazay oo bal waxa weya lafdigii ximaar buu leeyahay marka la naqlo maxaa markiiba qalbigeedna kusoo dhacaya ma fahamkeena waxyaabadkii macruufkaabaa kusoo dhabaxaya haddaba haddii ximaar la yidhaha iyadoo loo jeedo shaksi beliid ah ee macnihii marka ugu horeeya laftiga la maqlay inoo soo degdegayay maaha macno kale markaa taasi majaas buu noqon ama tays laba yidha orgi laba yidhaa iyadoon loo jeedin dee xayawaankan macruufka ee orgiga aan loo jeedin ee shaksi loo jeedo markii laftigan la maqlay macnihii soo degdegayay maaha waa macno kale oo kii soo degdegaya fahamka u soo degdegaya aan ahayn taasna inuu majaas yaan taasna garanayno aan ku garanayno wa minhaa waxaa kaba mid a an yusafa in la sifeeyo ashay-u shaygii la sifeeyo aw yusama la magacaabo bima wax yastaxiilu uu mustaxiil yahay wujuudu helitaankiisa la helaa inuu sidaa ku yahay ay mustaxiil tahay ka qowlihi was'al ilqaryata oo wuxuu tana leeyahay haddii shaygii lagu sifeeyo ama lagu magacaabo wax dee marka la eego caqli ahaan iyo arri ahaan cali ahaanba aan dhac ahayn oon dee suurtagal ahayn taasna waxaan garanaynaa cibaaradan in majaas ku sugan yahay mithaalku soo qaatay oo mithaalka inagu soo noqnoqdo was'al ilqaryata imika waa su-aashii qari qaryada weydii qaryadii mid hadlayso kuba hadlaysa maa kuma jawaabaysa ku jawaabaysa ma aha su-aashana ciddee bal mathalan fahm iyo ama aqoontiila ama caqlila ayaa wax la weydiiyaayo kuu jawaabta taasaa loo jeeday marka qaryo ama jidaarkaa la hadal oo kale ama jidaarkaa weydi ee wujuudkiisu in isagii inta wax la weydiiya uu kuu jawaabo wujuudkiisu ma dhacayo marka taasna waa in macnahaasi majaas waxaan kuba garanayno wa minhaa waxaa kamida anlaa yajriya waxa inaanu socon bisifa mustamira oo wax had iyo goorsan dee ku imanaya aanu noqon walaa yadarida yajriyana ibtiraadkan buu uga jeedaa ibtiraadna kole waxaan filaya halkii xadaba aan kusoo maray markan almudarid muncaka soo wadnay ama soo haynay waa inaanu wax mustamir ah oo had iyo goorsa loo isticmaalaya noqon suurasaan loo isticmaalaya suuro kastana si looma isticmaalayo haddana waxaa kugu imanaysa iyadoon ti aan habkii loo isticmaalayn iyo sidaad markii hore ku aragtay in loo isticmaalayay taasna waa calaamo inuu waxni majaas yahay waayo hadduu xaqiiqo yahay dee isticmaalkiisa waxaan ama macnaha loo isticmaala mid mudarida iyo fi kuli axwaal noqon la misaalku inoo sheegteen wuxuu hi wadalika ka qawlin qowlkoodii weeyaba fi rajuul thaqiili midka culus ay odhanayeen jabalun jabal buur uma yuqaalu dalika fi kayri hadalkan ah waxii ka cuslaa ee waxa weya dee aan ahayn shaksigaa ama rajulka aan ahayn ninkaa thaqiilka aan ahayn thaqiil umay isticmaalin wafi tawiili waa ka qawlihim qowlkoodii fi tawiili fi rajuli tawiili dheh ninka dheer ay odhanayeen nakhlatun hada naklatun waa nakhlo walaa yuqaalu lama odhanayo dalika cibaaradana nakhlatun iyadoo dheer looga jeedo fii kayri aadamiyiina dadka iyago aadamiyiinta waxaan ahayn imaka halkana wuxuu leeyahay lafdigan xaqiiqadu de waa wax xaalo kasta baan isticmaalay lafdiga dawiil aan kasoo qaadno dawiil aan kaba soo qaadno ama thaqiil marka aanu shaksi ahayna uu caadigii yahay wax kastoo culus thaqiil waan odhanaynaa manaa xaalo kasta waanu isticmaalayna kelimadii wax kastoo dheer hadduu shaksi yahay hadduu teerkan yahay hadduu jidaar yahay hadduu geed yahay hadduu xadig yahay hadduu ul yahay wax kastoo dheerna dawiil waan odhanaynaa eeg marka isticmaalkii lafdigan wixii kasta oo aan wasfigaa kala helay dheerarkaa aan isticmaalay isticmaal mudariduu noqonaya markuu xaqiiqo yahay lakiin maxaa meeshii yimi rajulka culus culays kolkol maaha dee imanka culayskii caadiga ahaa maaha waa shaksi dee bal maalan marka la eegaano dee aadna jeclayn oo ruuxii ku culus la joogiisan iyo la fadhigiisan iyo taas oo kale ruux taas oo uu ruuxu doonayay inuu kaba tago ama ka agtiisa kaba kaco taas bay thaqiil kaba cabiraan haddaba ninka caynkaasa ayay leeyihin jabal bay ku idlaaqaan buu leeyahy waa macno majaasi oo dee buurtii lama sidi karo ma qaadi kartid ruuxan qalbi ahaan kugu culus fadhigiisa uu ku dhibayo lajoogiisa uu ku dhibayaana waxa weeye saabuurtii oo kale uu yahay oo thaqiil oo markaa isagay thaqiil kaba cabiraan laakiin waxyaalihii kale ee cuslaa jabal ma yidhahaan iyagoo culaysu nugaba jeeda ama macnaha nugaba jeeda marka taasi maxay noo tilmaamaysaa marka jabal ruux loo isticmaalayo ama shaksi loo isticmaalayo inuu macno majaaziya yahay arrinta kale nakhlo uu sheegay ruuxa dheer ayay dee luqada carbeed nakhla laba yidhaa ujeedadu waa dheer yahay baa looga jeedaa lafdiga nakhla marka dee aan geedkii loo isticmaalayna shaksi loo isticmaalayana iyadoo dheer loogaba jeedo waa macno majaaza weeye waxayna tusaya inuu macnahaasi majaaz yahay haddaan aragno gidaar dheer ama tiir dheer ama xadhig dheer ama wax kaloo dheer nakhlo lama idhaaho marka arrintii mundarid maaha xaalo keliyaa la isticmaalay wixii kale lamidkaa dherirkii la wadaagsaday nakro lama odhanayo ibnu aadamkii un baa loo isticmaalay marka taasi waa inuu macnahani majaaziyo hadduu xaqiiqo yahay wax kasoo dheerba nakla waa la odhan laha wax kasoo dheerba nakla la odhan laha marka waxa ay tahay tadna inuu wuxuu uu yahay wax intaas si loo isticmaaliya maxal meelihii kale lamidka aan loo isticmaalahayn waa markaa majaaz hadduu xaqiiqo yahay meelaha kale lamidkaana waa loo wada isticmaali laha wa minhaa waxaa kaba mid ah anlaa yatasarafa inaanu gadgadoomin oonu ku tasarufin fii ma stucmila fiihi wixii loo isticmaalay ka tasarufihi tasarufkiisa uu tasarufayo fii ma wadica lahu xaqiiqatan wixii xaqiiqahaan loo dejiyo waa macno kale arrin kale oo muxuu leeyahay lafdigu hadduu isbedbedelo sadee ficilkii oo kale maadi mudaaric amar noqon ism faacil iyo ism mafcuul iyo waxyaala ay kaba iman isbedbedelkaasi wuxuu tilmaamayaa quwada uu leeyahay iyo asaalada uu halkaa asal uu kuba yahay haddii laakiin uu tasarufka aanu lahayn oonu isbedbedelahayn oo xaalo keliya laazimayana waxay taasi tilmaamaysaa dacfigiisa iyo inaanu asal ahayne uu farac yahay ee asalkuna xaqiiqada weeye majaaskuna waa shay farac oo marka tasarufka wax uu isbedbedelo ee wixii loo isticmaalayay uu dee siyaalo kala duwan loogu isticmaali karaa waa calaamayd noo tilmaamaysa inuu xaqiiqo yahay haddaan isbedbedelkaasi jirinna waa calaamo tilmaamaysa inuu farac daciifa yahay oo uu majaaz yahay bal maalan mithaal buu inoo sheegay wadalika kalamri fihi macna lficli amarkii macno ficil lahaa weeye waxa ujeedadiisu ay tahay dee hadalkiisaa koobane siiqadan lafdigan xuruuftan alifka ama hamzada iyo miimka iyo ra-da laba siyood baa loo isticmaalaa kol waxaa lagu idlaaqaa siiqadan dalabka faa-iideyneysa oo imika markaan leeyahay ijlis iyo iqra iyo ukhruj oo kale waa siiqadii dalabigahayd waana tay inoo iman doonta insha allahu tacala xaggan abaabta usuulfiqig amarki iyo nahyigiiyo inooguba iman doonaa taa waa loo isticmaala waxaa kaloo xuruuftaas nafteeda lagu idlaaqaa alficl wshan waa tan uu ficilka kaba cabirayo macnaha shaniga iyo xaalada iyo taas qur-aankana wuu kusoo noqnoqdaa oo waxa weeyaan oo taas inamaa amruhu ida araada shayan oo bal maalan me taas kamada waqudiya almru oo kale arrinkii macnaha waa shanigii iyo xaalkii oo kale waa la xukmiyey wamaa amru fircawna birashiid arrinka imika tan maaha amarkii uu dadka amrayay ee waa ficilkiisi guud ahaan xaalkiisi iyo shanigiisu mid toosan ma ahayn oo kale bal markaa alfaado saasa ama lafdigii amarka ahaa ee waxa weeyaan wailahi yarjic almru kullu yarjicu almru kullu amarkii oo macna alficli iyo shanina waa u yimaadaa bal haddaba markay taa tahay ayaa wuxuu leeyahay markuu amarku kan siiqadan dalabka faaiideysanay faa-iideynaysa yahay waa hadalkiisaan inoo sii cadaynaya une uu tasarufa oo maxaa la odhanaya amara yamuru amran kii wax amray aamir baa la odhan kii la amray ma'muur baa la odhan marka waa kaasoo waa isgedgediyey waa asal buu ku yahay markaa siiqadan dalabiga ee qowlkaa laakiin amarku bimacna alficli washani marka uu yahay lafdigaasu mooyaane alamru mooyaane wax kaloo ka yimaadaa ma jiro xaaladaasu daa'imaya ma tasarufayo isma rogrogayo bal markaa taasi maxay inoo tilmaamaysaa siiqadan dalabka ah marka ay tahay inuu amarku xaqiiqo ku yahay laakiin isticmaalka loo isticmaalayo bimacna alficl ama bimacna shani loo isticmaalayo bimacna xaal wuxuu noqonayaa macnaha majaazigu noqonaya taasaanayna tusayso midna si unbuu ku sugnaaday isma bedbedelin isbededel la-aantaasna dacfi bay tilmaamaysaa iyo farcinimo midna waa kan isrogrogaye xaalo kala duwan noqonaya taasna quwada uu leeyahy asaaladiisay tilmaamaysaa hadalkiisu waa taa ujeedadu oo wuxuu leeyahay kalamri fi macna alficli laa taqulu fiihi ma odhanaysid amara yamuru kama taqulu sad u odhanayso fi lmri amarkii bimacna alqawli ahaa kolleyna hadalkaa anaa idiin siyar cadeeyo baabu bayaani alwujuhi alatii tuukhadu minha alasmaa waluqaat weli mabaaxithii luqadan ku jirnaa kolley mabaaxitha markan kala baxno ayaan dee abwaabtii asiilka ahayd baabka fanigan amarkii ha u soo horreysiiyo ayaan gudageli doonaa ee luqaduna waxa weeyaan dee cilmigii baaba kuba alifan qur-aankii iyo xadiidkii aynu doonaynay si dee qawaaciddii guud ahaaneed aynu kuba fahmi lahayn aan wax kala soo qaadan lahayn ayaaba dee kuba qur-aanka ayaa dee luqadii carbeed kuwa yimo mabaaxisi waa waxaan u baahan nahay haddaba wuxuu leeyahay bal wujuuhda laga qaadanayo asmaad iyo luqaadka meelaha luqada laga faa'iidaysanayo ama laga qaadanayo wujuuhdaas ayuu baabkeedii yahay iclam waxaad ogaataa anal asmaa asmaada magacyada iyo wa luqaati luqooyinku tuukhadu min arbaci jihaatin afar jihay kaba yimaadaan oo lagaba qaataan oo dee kalley imanka halkan lugadii sax inoomu baxsin luqadu ma tawqiifiba mise waa istilaax iyo waxyaala ay barkood halkan baxsiyaan laakiin afar jiha ayaa luqadii ama asmaadii laga faa'iidaysta ay ka yimaadaan min aluqati luqadii waa laga qaadan wlcurfi curfiga waa laga qaadan iyo wsharci wlqiyaasi intaba mid mid bu inoogu soo dhiganayaan faama luqatu luqadu fahiya ma takhaadaba bihi lcarabu carabi wixii ay ku hadleen ee min aluqaati luqaadka a weeye oo halkan alfaadahan iyo asmaada ka faa'iidaysanayno luqadii waan ka helaynaa oo waaba wixii xaqiiqadii iyo taasi baabkeedba oo wuxuuhi waa carabi waxyaalihii ay kuba hadleen ee luqaad ahaa wahiya calaa darbayni taa carabi ay kuba hadleen laba qaybood ama luqadii laba qaybood bay noqon fa minhu waxaa kaba mid ah maa yufiidu wax faa'iideynaya macnan macno waaxidan keliya oo waxa weeyaan lafdigan carabi macno keliya unbay u isticmaashay macno labaad umay isticmaalin macno macno keliya unbaaba loo isticmaala kaas isaga waa mid fa yuxmalu iyada kaas markay noqoto haddii nas uu kugu yimaado ama sharcigaba uu kugu yimaado fa yuxmalu waxaa lagu xambaarayaa calaa maa wadica lahu lafdu lafdigaa wixii loo dejiyo ina macno kale umaba lahayn wadalika karajuli wlfarasi wtamri wlburi waana kuwa uu markii hore amhilo uu kusoo darsaday sharaxiisa inay xaqiiqo yihiin aan majaazba lahayn macno kale looma isticmaalin wixii loo loo markaa hore ee ay faa'iideynayeen unbaa loo isticmaalaya wagayri dalik wa minhu waxaa kaba mida maa yufiidu macaaniya macaani kala duwan mid leh wahuwa calaa dabayn oo ujeedadu lafdigan keliya ayaa macno wax ka badan buu leeyahy waxba shardi maaha macaani inay jamac noqoto laba macno iyo wax kasii badan buu lafdigan yeelanaya kaas baa haddana laba qaybood noqon wahuwa calaa darbayni axaduhumaa midkood ma yufiidu macaaniya mutafiqatan macaaniya mutafiqatan waa mid faa'iideynaya macaani iswaafaqsan oo macaani aan dee iskhilaafsanayn kala duwanayn ayuu faa'iideynayaa waa macaani iswaafaqsan ama laba macniya wax ka badanoo iswaafaqsan wadalika kalowni allawnba weeye ama midab yatanaawalu sawaada walbayaada wasayra alalwaani wuxuu qaadanay ku dhacaya madowgii waa midabuun bayaadkii waa midab alwaantii kale marka lafdigan allown macaanida badan haba yeeshee laakiin dee keliya macno mushtaraka ka dhexeeyo dee inay midab yihiin oo taas iyadu waa mid wlmushriki wakalmushrika lafdigan almushrikba weeye yatanaawalu lyahuudiya kii yahuudiga waa mushrik waa ku dhacaya wanasraaniya nasraanigana waa kuba dhacaya kii kale isagu dee majuusiga iyo dhammaanba mushrik waa la wada odhanaya iminka markaa muxuu noqday lafdigii almushrik baa macaani iswaafaqsan buu leeyahay oo kolley waxbaa ka wada dhexeeyo dee waa inay ilaahay u shariig yeeleene bal taas wuxuu ku dhacay macno keliya ma yeelane macaani buu yeeshay haddaba iyada waa lafdigan waa macnahan ama lafdigan ay tana ishkaal halku ka imanayo waa haddii nas uu yimaado oo nas sharci uu yimaado lafdigaa keliyana la isticmaalay macaanida laakiin kala duwanee iswaafaqsan uu leeyahay seen ku fasiraynaa seen kuba xambaaraynaa seen uga camal falaynaa taasaa imanaysa waa hadalkan wuxuu laba yimi marka wuxuu ihi fa yuxmalu waxaa lagu xambaarayaa calaa jamiici ma kii dhammaantii yatanaawaluhu uu shamlinayay allafdu lafdigu uu shamlinayay ima calaa sabiili ljamci waa hadduu lafdigu caam yahay ee jamcin dariiqeed isugeynba iyo jamcin dariiqeed oo dee lafdigiibaaba dafco keliya ku wada dhacaya macaanidii badnayd ee uu lahaa in kaana lafdu lafdigu hadduu keenayo lafdigu uu yahay yaqtadii mid keenaya aljamiica dhammaan oo iminka tan waa maxay bal matalan qaatilu lmushrikiina oo kale almushrikiina waa lafdigaas dee yahuudigiina waa keenaya nasraanigiina waa keenaya mushrigii kalena waa kuba dhacaya waa kan nasna waaba kuba yimi xukumkii waa kuba yimi haddaba lafdigan oo kale xagga fulinta iyo camalkii oo kale seebuu noqonayaa dee waxaa meesha imanaysa haddii dee aan wax manceeyo dilkiisaasi aanu jirin an yuqtala kullu man waqaca caleyhi ismu shirki waa tanta uga jeedo oo calaa sabiili ljamci o mid kasta oo magacaa shirki ku sifoobaya ama lagaba helayo xukumkii waa gaadhaya oo dee arrinkii in loogu loo hogaansamo amarkaas kaas qatligiisii baabay noqon taasi waa ta hore kolley lafdigaa caam ah cumuumkuna waa inoo dambeeyaan aw calaa kulli waaxidin amase mid kastoo minhu isaga kaba mida waa wixii lafdigani keenayay calaa sabiili lbadeli bedel dariiqii in lam yaqtadi lafdu ljamiica lafdigu haddaanu dhammaan keenayn ama jamcin aanu keenahayn oo wuxuu leeyahay imaka tan waa kollay umuuro inoo dambeysee mutlaqaba weeye nakirad iyo siyaq isbaat kuba sugnayd weeye shuyuucu bay leedahay nakiradaa siyaaq ihbaat kuba sugan shuyuucu bay leedahay oo waxayna tusaysaa fardi aan mucayan ahaynee shaaica fii jinsi